subax wanaagsan arooriya sooban kusoo dhawaada xubinta wargeysadu waxyaalaha kala duwan ee quraan subax waliba halkaasi toosaad uga dhegeysataan ogala socotaan dhegeystayaal waxaana soo dhegeystay laanta afka soomaaliga b b c da v o eda tafsiirka quraanka kariimka dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeysashan fursad u siinaysaa kasii kuwa soo kaakicin ku abariisteen waxaala markaasi deegaanada tuulooyinka qaryooyinka magaalada dhammaan laga hadalhayo ama kountiyada laga hadalhayo ayaa qeybaha dambe u dhegiyaan bal dhegeystayaashaas siina fursadda bal aynila wadaagaan siday kusoo kakaceen bal waxay isla dhex marayaan dhammaantood yuusuf bakad ayaa xubinta wargeysada nila socodsiinaya dhegeystayaal hadduu ibaha raali ka noqdo inaan qeybaha dambe hadduu ibaha raali ka noqdo waataay bal wargeyska soo qabto ugu hore saaka standard halkan wuxuu qorayaa waxyaalaha markaas iminka laisweydiinayo ku saabsan sistemka kadib su-aalo ama waraysi markaasi lala yeeshay madaxa markaasi shirkadda waa dabcan madaxa waa madaxa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c wafula jabukati ayuu halkan saaka qoraya waxaa halkan saaka laga hadlayaa laguna hadlaya sistemka ama qeybta markaasi lagu keydiyo macluumaadka ee bahalka telefoonka ahaanta ah ama ibad-ka ee macluumaadka lagu keydiyo kadibna qofka farta uu saarayo kadibna macluumaadkiisao dhan halkaasay kasoo baxaan taasoo laleeyahay in marar badan waqtiga doorashada inay hakad ay ku imaadaan sidoo kalena meelo qaar network la-aan ama sidoo kale habada oo xun in ay ka jirto maxaa sababay arrintaasi iyadoo uu dabcan tusaale usoo qaatay in cimilada iyo habada qeyb ay ka tahay sidoo kalena meelaha deegaanada ama kountiyada kale dhegeystayaal wuxuu sidoo kale leeyahay wadamo fara badan sida wadanka uganda iyo wadamo aad u tira badan ayuu halkan usoo qaatay ku leeyahay inay dhibaatada iyo culaysyadaasi ay ka jiraan laakiin halkeeda imikan in wax badan ay ka qaban doonaan aysan noqon doonin sidii sanadihii hore ama doorashooyinkii hore balse sanadkan iskudubaridii howlo fara badan ay ka wada shaqeeyeen kagana hadlayeen guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka waxay markaas imikan officially taken ama qeyb ay qaateenba ama sidoo kale imikan ka daareen su-aalna isweydiinayan sidoo kalena doonayaan in ay ku saldhigaan ama sidoo kale ay ku hagaajiyaan hanaanka systemka ama kidsi loo yaqaano in ay ku rabood gareen doonaan kuwa markaasi faylgarey ama sidoo kale shaqeyn waayo waqtiga doorashada uganda in ay markaasi hagaajin doonaan mise kusoo qaadan doonaan wadamo kale uganda taasi ay tusaale sida usoo qaateen ama ku hagaajin doonaan kadibna ay xogta faraha badan ay isla wadaagi doonaan kadibna ogaan doonaan halka ciladaha ay ka jirtaan sida waqtiga imikan tababara ama sidoo kale tijaabooyin ay sameyn doonaan sidii ay ku ogaan lahayn ciladaha ama ciladaha faraha badan waqtiga doorashada inay imaadaan iyadoo saxmada iyo culeysada faraha badan ee sidoo kale sistemka ay aad iskaga adagtay haddana waxay markaas iminka guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay adkeysanayaan kuna leeyihiin inay howlo fara badan isbedeli doonaan sanadkan labada kun labaiy labaatanka doorashada loo diyaarsan yahay ama sidoo kale iminka laisku diyaarinaya sanadkan labada kun labaiy labaatanka bisha sideeda sida wargeeska bogiisa saddex iyo tobnaad saaka wargeeska destanad oo halkan ku qoraya dhegeystayaal haddaba dhegeysa wargeeska maxaa kaga ogtahay the inside deal ayaa halkan leeyahay waxaa ku qarsoon ama sidoo kale imikan aan la soo saari karin kadib markii guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ay u diideen inuu u tartamo kursiga kursiga gabarnimada countiga mombasa waa ninka lagu magacaabo mike mbuvi sonko govanor hore countiga nairobi oo labaatankii sanadkii labada kun iyo labaatankii xilka ay ka qaadeen golaha waa golaha markaas wakiilada aqalka hoose iyo golaha sanadka dhegeysaal kadib markii la sheegay inuu ku takrifal ama ku takrifalay hantiyada countiga ee lagu talagalay sidoo kalena iyo awood oo markaas xafiiska uu dabcan u sheeganayo mise ku maamulayay taasaa keentay in xilkiisa ku waayo laakiin maxkamadda waxay markaas leeyahy dabcan iyadoo qofka kiiska maxkamadda markaas ay ka yaalaan dacwada sidoo kale loo haysto inuusan markaas u tartami karin muxuu ku jiray calaamadaha markaasi guduudan ama qadka gududan ayuu markaasi horaan halkasteena uusan soo dhaafi laha ama guddigu ka soo dhaafi lahaa laakiin maxkamadda ayaa imika sheegtay in mike mbovi sonko uu xilkaas u tartami doono u tartamayo sidoo kalena aan laga horsaagi karin waxuu markaasi sheegay in ay dabcan ay tahay dufkii iyo wixii saarnaa iminkan iyo haraadkii onkii laleeyahay mike mbufi sonko uu ka degay now waxaa leeyahay hadda wuxuu markaasi doonayaa in uu siyaasaddiisa iminka gacmaha u laabto kadib arrintan waxay imaatay dhegeystayaal markii ay madaxa waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa sida markaas wargeyska saaka bogiso lixaad iyo toddobaad uu qoraye waxaa laleeyahay markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo waqtigii daraad uu ku tegayay xaafadda nairobi qeybaha ka mid ah embakasi east halkaasi ayay mike movi soonka isla socdeen kadibna waxaa uu sheegay in madaxweynaha ay halkaas ay isla tegeen oo toos weliba shaashadaha looga arkayay laakiin maalmo kan shalayna waxaa ka dambeysaba in ay maxkamadda ugu ogolaatay haddaba waxaa laleeyahay madaxweynaha ma halkaasi soo fargeliyay oo kagala hadlay sheegay war ninkaas u ogolaada hasii socdee waa arrinta markaas iminka lasweynayo waxaana sidoo kale uu ka tartamay xisbiga markaas wiper oo qayb ka ah azimiyo lawmoja oo raila odinga iyo sidoo kale maad akaro sida wargeyska halka uu qorayo halkan waxaa leeyahay ama waxaa wargeyska uu qoraya what is a bargaining maxay tahay waxa lagu gorgortamay waa sida calaamatu su-aal halkan la gelinayo oo soonka iminka la doonayo in uu wax ka qabto countiga mombasa iyo sidoo kale nairobi waa sida wargeeska bogiisi lixaad iyo toddobaad uu qoraya halkan waxaa markaasi soo fargelinaysa ama sidoo kale soo faragelaya ama farta markaasi ama farta laga yaaba inay wareega uu soo galo madaxweyne uhuru kenyatta taaso in badan halkaasi lagu haystay oo caqabada fara badan markaas ay ka taagnayen culeyso fara badan sidoo kale ay ka taagnaayeen sida wargeyska halkan saakuu qorayo culeyska ayaa markaasi horaan ka taagnaa oo markaasoo dhaqdhaqaaq horaanna michael bufi sonko waxaa markaas sheegay oo markaasi dabada daba socotay arrinta uu ku eedeynaya madaxweyne uhuru kenyatta inuu asaga ka dambeeyey in xilka laga qaaday countiga nairobi kadib markii xoolo qaar ay isku afahmi waayeen waa siduu asaga michael sooko uu sheegayo maantana laakiin waxauu markaasi daba istaagay uhuru kenyatta oo shalay markaasuu aflagaadeynaya sidoo kale waxyaalo qaar markaasi ka sheegay soonko uunahaa waxyaalo fara badan ayaa soo bandhigi doonaa markaasi ku saabsan oo ay ka wada hadleen haddana waxaa loo ogolay ma buufi soonko inuu u tartamo mombasa dhegeystayaal wargeyska halkan wuxuu qoraya dhegeystayaal xuquuqda aadanaha human right markii laga hadlaya halkan xisbulxaakimka jubilee halkan shaqaalaha laga hadlaya report markaas lasoo saaray civil society waxaa markaas xaqiijinaysaa in dowladda madaxweyne uhuru kenyatta the fundamental rights xuquuqda qofka bini aadamka freedom ama xornimadiisa ee tobankii sane ee lasoo dhaafay ee markaasi caga boodhan aysan ku taagnayn ama sidoo kale xukuumadda uhuru kenyatta waa madaxweynaha dalka imikan talada haye sida wargeyska bogiisa saddex iyo tobnaad uu qorayo waxaa leeyahay in caqabado fara badan ay jireen sidoo kale xorriyadda sidoo kale aysan madax aad madaxas usoo qaadin sidoo kalena ay aad u adkeeday shaqaalaha iyo weliba qaabka markaasi averageka waxaa lagu tilmaamay mid markaasi dabcan iska hooseeyo oo sidoo kale aad markaas markii lagu leeyahay scob low aad ayuu u hooseeyey dowladda xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta sida tacdiyada sida dhimaatada xafiisyada sida qeybaha xafiisyada kala duwan sida hadalka soo bandhigitaanka xuquuqda qofka biniaadamkuu leeyahay qofka shaqaalaha waxaasoo dhan ayaa leeyahay way ka hooseysay muddooyinkii ugu dambeysay markii laga soo tego madaxweyne madaxweyne mwai kibaki oo la sheegaya in ay kaga rooneed dowladda imikan ay hogaaminayaan madaxweyne uhuru kenyatta ama uu hogaaminayo wargeyska boggiisa saddexi toolada ayaa saaka halkaasi faahfaahin macluumaad ka bixinaya wargeyska wuxuu saaka halkan asagana qeybtiisa halkan uu ka qoraya faahfaahin uu sidoo kale ka bixinaya waana wargeyska the daily nation boggiisa toddobaad halkan waxaa laleeyahay kadib markii cilmibaarayaasha ay soo saareen inay kala horeeyaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto raila odinga iminkan afartan iyo saddex ayuu boqolkii wataa halka soddon iyo toddobana u wato madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto new infotrak bool dabcan ay soo saartay ama cimibarayaasha waxay soo saareen xaqiijinayaan caddeynayaan in iminkan uu dabcan uu ku hogaaminayo sidoo kalena hogaankiisa uu kaga horeeyo madaxweyne ku-xigeenka six point gaps dabcan lix dhibcood ayuu markaas kaga horeeya madaxweyneha dabcan waa raila odinga wuxuu kaga horeeya madaxweyne ku-xigeenka halka dabcan madaxweyne ku-xigeenka u wato boqolkiiba soddon warbixin shalay markaas infotrak ay soo saartay afartii saddex waxaa ku hogaaminaya raila odinga halka soddon iyo toddobana u wato madaxweyne ku-xigeenka dalka waa mid laakiin halkan dabcan meelo fara badan lowlankooda hardankooda ka socdo oo leeyahay looga dabcan ay qaab iskaga soo horjeedaan countiyo aada u tiro badan halkan waxaa la qorayaa ilaa iyo toban county oo dabcan la doonayo in ay wax soo kordhiyaan sidoo kale wax ay ka bedelaan waxaana sidoo kale halkan labada kun toddoba iyo tobankii ee meelo qaar ay aada ugu guulaysteen dowladdii iminkan ama dowladda madaxweyne uhuru kenyatta bal aan ku bilaabno wakhtigana weyn ahayaa countiga mombasa waxaa halkaasi codbixiyaasha ay yihiin lix boqol koob iyo afartan kun sagaal boqol saddex iyo toban codbixiyaal ah oo markaasi traditionally oo horaanba markaas aad ugu adadkaa sidoo kalena taageero xoogan ka heli jiray raila omolo odinga infotrak hadda waxay markaasi sheegaya in cost ay tahay meesha lagu hardamayo ay tahay waxaa loo yaqaanoodo dagaalka uu ka socdo ee portal ground waa halkaa ay ku kala xisaabtamayaan sidoo kale ay og doonayaan inay dad aada u tiro badan codod fara badan ay ka helaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka countiga tanariba ayaa ka mid a codbixiyaasha waxaa lagu tilmaamay koob iyo afartan waa koob iyo afartan kun waa boqol koob iyo afartan waa boqol iyo koob iyo afartan kun sagaashan iyo lix codbixiyaal ah halka ruto ayaa markaas imikan ka horeeyo waana halka markaas imikan ay ku socoto xuseen daado uu ka hogaaminayo dhegeystayaal waana dabcan gabanaha sida kursigaasi uu markaas u cishan lahaa waxaana la leeyahay halkan madaxweyne ku-xigeenka ayaa halkaas u yara xiran tahay laakiin halka ruto waa raila odinga uu rabo inuu asagana wax uu ka helo boqolkaasi kun oo halkaasi taalo inuu wax badan uu kasoo helo ayuu markaas isaga rajeynayo waana qaybta dagaalanka ee markaas garoonka ayay qayb ka tahay lagu kala dagaalamayo dhegeystayaal nackuru waxaa laleeyahay hal milyan ayaa taalla waana qaybta markaas saddexaad ugu tirada badan codbixiyaasha oo imikan raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ay doonayaan inay tiro ahaan ay kala goostaan ama sidoo kale qayb ay u badato dhankaas waxaa ka mid ah sidoo kale transoya ah indrift valley oo laakiin calcified waxay qayb markaasi ka tahay galbeedka dalka oo haddana lasii kala qaaday waa laaja luuya waa qaybta mulembe nation waa loo yaqaano waxaa tir ahaan halkaasi codbixiyaasha lagu tilmaamay transoya inay yihiin saddex boqol sagaashan sideed kun sagaal boqol koob iyo sideed waa koob iyo sideetan codbixiyaal ah halkaasi raila iyo waxay u dhexaysaa madaxweyne raila iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka mungoma oo iyadana halkaasi laleeyahay lix boqol afartan iyo lix kun shan boqol sagaashan iyo sideed waxay aad markaasi ugu dhow yihiin raila odinga ilaa iyo doorashooyinkii ugu dambeysay labada kun toddoba iyo tobankii laakiin imikan waa sii laba jibaarmatee lambarada waa sire usii kacday oo imikan waxaa markaasi socdaan raila iyo sidoo kale uu ruto tani waxay markaasi dabada ku haysaa kadib markii madaxweyne dabcan musalia mudabari iyo moses watangula ay xulafay la noqdeen madaxweyne ku-xigeenka william ruto vihiga ayadana way daba socotaa oo arrintan qayb ay markaasi kasoo gelaysaa waana qaybta harka musalia mudabari sidaa horaanba kuu sheegay saddex boqol iyo toban iyo afartan iyo saddex codbixiyaal ay halkaasi joogaan raila ayaa markaasi ku daba safan yihiin boqol toddobaatan iyo sagaal kun boqol afartan codbixiyaal ah waxay kasoo horjeedeen uhuru ruto oo waagaas waxay ka heleen saddex iyo toban kun laba boqol toddobaatan iyo shan laakiin taasi hadda way ka duwan tahay oo hadda halkaas waxaa kusii xoogeysanayaa madaxweyne ku-xigeenka william ruto laakiin waxay qayb ka tahay garoonka lagu dagaalamaya iyadana oo leeyahay sidii codbixiyaasha halkaasi loogu heli lahaa waxaa ka mid ah naarog dhegeystayaal halka sidaa warbixinta ay ku sheegayso iyo sidoo kale samburu marsabit iyo sidoo kale siolo ayaa ka mid ah tirooyin aad u tiro badan waa qaybaha markaasi kala duwan hadda ay soo gelayaan diiwaanka oo sidoo kale leeyahay shakhsiyaadkan waxay doonayaan sidoo kale rabaan sidii ay ku kala qaadan lahayeen kuna kala xudxudan lahayeen dadka shacabka deegaanada tobanka ama kawntida tobankaas imika la soo sheegay waa la kala baxay qaantiyo qaar sida gobolka waqooyi bari waxaa leeyahay marka laga saaro waa n f d marka laga saaro waa marsabit iyo sidoo kale sielo laakiin mandera gaarisay wajeer waxay u xiran tahay william ruto sida wargeyska warbixinta infotrak ay soo saartay oo laleeyahay waana qaybta markaas uu ka hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka halkan marsabit marsabit iyo sidoo kale sielo oo iyadana n f d ama gobolka waqooyi bari ka tirsan waxaa la tilmaamaya sheegaya inay tahay markaas in dib markaas loogu laaban doono laakiin halkan waxaa laleeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa isagana la filayaa inuu mar kale ku laabto gobolka waqooyi bari isla gobolka gaarisa waa countiga raallihada countiga gaarisa ayaa la leeyahay in uu tego mar kale si ololihiisa ugu dambeysta uu halkaasi uu u soo bandhigo kadibna uu soo laabto safarkiisa uu halkaasi kaga soo laabto waana safarka gobolkuu ku tegi doono uu kusoo xiri doono countiga gaarisa ama gobolka waqooyi bari qaybteeda isagoo dad fara badan ka kala socda gobolada kale ee gobolka waqooyi bari halkaasi kula shiri doona dhegeystayaal laakiin wargeysyada tobankaasi gobol ayaa hadda tilmaamaya sheegayaan haddaba ciddii markaasi laleeyahay koobka ee qaadi doonto waa cidde tobankaasi ayaa markaasi kala xugmin doonaan oo sidoo kale soo kala hoyin doonaan guulaha markaas ugu dambe ee countiga markaasi ama doorashada lagu soo xiri doono dhegeystayaal waana qaybta sida wargeyska saaka bogiis halkan bogiisa toddobaad uu ku qorayo wargeyska the daily nation dhegeystayaal idaacadda starfm codka gobolka waqooyi bari soo qabso wargeyskaada kadibna akhriso waxyaalo fara badan aad halkaasi ka arki doontaa kana akhrisan doontaa dhegeystayaal halkan waxaa laleeyahay my teacher gabar dabcan halkan ka sheekeynayso macalinkeyga ayaa markaas waa gabadha macalin ayaa markaasi kufsi u geystay waana dabcan daaqada xigta ama sidoo kale albaabka xiga sida halka wargeysku qorayo waa la xiray ninka oo waxaa markaasi lagu dabcan leeyahay inuu markaasi geystay sidoo kale tacadiyo kufsi sidoo kale gabar yar oo da ah oo ardayad ah ee dhibaatadaas markaas uu kula kacay macalinka sida wargeyska bogiisa labaad saako halka ku qorayo waana wargeyska bogiisa labaad ee the daily nation halkaasi ka aqriso xuquuqda ardayda iyo markaasi kumeel kaga dhacay ee leeyahay xuquuqdaasi iyadoo markaas in badan looga digay dadka sidoo kale farimo loo dirayo sidii ay tacdiidaas iyo xadgudubta ay kaga gudbi lahaayeen haddaba waxaan leenahay caruurta iyo waalidiinta dabcan haddaad aragto tacdiye dhibaato caruurta loo geysanay weliba hablaha fadlan soo gudbi oo la wadaag warbaahinada kadibna waxaa lalo sii wadaagi doonaa cidaha markaas ama kuwa laamaha ay quseeyo si tilaabo qofka shakhsiga loo qaado hadduu macalin yahay iyo hadduu qof kale jiraanka yahay iyo hadduu qof kale yahayba iyo haddii qaraabadaada u yahay waxba ha qarin in qofkaasi tilaabo laga qaado sida kuwa kale uu tusaale ay ugu qaataan oo dhibaato qofkaas u geysta asagana meel ka daran la mariyo dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooriyo soban yuusuf bakada iyo xubinta wargeysan la socda bal iminkan dhegeystayaasha qeybaha dambe bal dhegeystayaasha saakase kusoo kakicilnay shalay baan isku kay dambeysay inbaa laga yaabaa inay yara cajistay inbaa laga yaabaa inay yar xanuunsan tahay inbaa laga yaabaa inay yara murugeysan tahay inbaa laga yaabaa in kurba meel ay ka haysato inbaa laga yaabaa si um waa bini aadam cid dhammaystiran ma lahan laakiin wax walbaba rabbi baa kaafiya dhegeystayaal ku xirnow rabbigaada talasaaro rabbigaada wax walba halka kala soco adigaa markaasi guulaysan doonaa waxaala fara badan qofku ku guulaystan way jiraan laakiin aw haddii ciddii qaadan lahayd ama ciddii wax ku gaari lahayd tasbiixda balqaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin arori suban qadka telefoonku horaan siinayaa subax wanaagsan soo dhowaan ku salaamayaa waan ka xumaa qadku durbo ku raagay dhegeystaasuuna ka baxay qadka kalaan siinayaa saaxiibada si markaas uga qayb qaateen balaan xog warhaysanno siday kusoo kaakiceen soo dhowow waan ku salaamayaa subax wanaagsan salaamu calaykum yuusuf bakad wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ninkii cumar akhyaaraha waa ku salaami waa cumar akhyaar jooga magaalada mandheera alxamdulilah si wacan wanaagsan waa darisanay ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u macayay maanta cirkan xowra saaran waa qabow ilaah waxaa waaye waxaan leenahay ilaahay hanoo sii siyaadiya caafimaadna allahna siiya dhammaan inta istaagkan ku xiranay maxamed yuusuf bakad adigana waa ku salaamaya saacid aad baad umaasanta cumar akhyaar xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowow waan ka xumahay uu ka baxay xigaha kalaan siinaya subax wanaagsan saaxib soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqe ka waran maxaa hadal haysaan saaka dhaxan aad iyo aad reer barquuqe ugu salaam saaxiib xigaha kale star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ninka rag ahaa maxamuud daahir dhaqane maxamuud daahir dhaqane waa ijaana alxamdulilah ilaah mahadle madaxweyneheed kii afraad ma ahayd mise kii shanaad horta
ya madaxweyneheed kii shanaad miya mise kii afraad madaxweyne nfd nfd madaxweyne ani waay weli waa ii taaganta aad iyo aad ii marba saaka ka waran masalaani gumurey maxaa la hadlayaa saaka maxamudow wallaahi alxamdulilah hadalhayga u weyn maan dadweyne waxaa way ilmiyo fiil loo soo wada fiijinaayo oo yacni qarashaadkii iyo lacagihii wax ka bixiya carruurta la la'yahay wallaahi qarashaadkii nin afar sano akrisanayay baa hadda lagu leeya oo c d f iyo waa laga bixina odhan lahay afartii sano macallimiinta ma ay soo fiijin kambeen bay lacagta ku wadaan miya waawa yaabana hadda markii oo wixii diyaar noqtaa cunugii laleeyahay amigan intaasaa lagu leeyahay haye war mar hore de maxaad wasaasi uu sheeg waysay ilmihiisaba kala baxee sax
marka arrintaas waxa lagu yaabayna wallahi hadalhaageeda aad buu udan badan yahay ilmihi ilmo badan ba caruuro badan ba hadda lasoo fiijiye aad iyo aad marka wallahi jaan baa iska jira marka waxaan leeyahay macalimiinta bar u kaadee nimanyow
oo fariin baad u diraysaa oo leedahay carruurtu kaadiya sibay noqdeen dadka waa iska danyaro oo u baste ilmihina waa caruurtiina macalimiinta waxa u baaqi lahay bar inay iska sabraan oo bar xaal kale uu la raadiyo maxaa yeelay cunuga intaas haddii odaygii loo sheegin oo lalahay c d f iyo ama hebel ayga bixina uu isku tirinay maanta laleeyahay cunugaan waxa laga bixiya male afar sano u dhex taagnay foofoo wey aad baad umaasan tahay maxamuud daahir dhaqana shukran kaasa wey walaalo aad baad wariyaasha dhan iyo dhegeystayaalka dhan waxaa leeyahay subax wanaagsan saaxiibka madakhyaar oo kalanta kasii baxay aad baad umaasan tahay shukran wuu maasan yahay maxamuud daahir dhaqane kauntiyada dabcan waa dhankaas waxaan leeyahay masalani xaruurta ba lagu ogolaada inay wax sii bartaan in wax laga helayo macalimiinta masalani aan la hadlaya soo dhow walaal aan ku salaamaya subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu halkee ku sugan tahay carab ifo xaryaha qaxootiga carab ifo ka waran xeryaha qaxootiga ifo saaka
falilaahi alxamdu aadaan u fiicannahay intaan ka warqabo isu waa laga barwaaqaysan yahay araga waa dareeray ilmaha iskuulka way aadeen dugsiyada way noo xaran yihiin sabdiga inta dhexdooda lama furaayo laleeyahay si kale aada loo fiican yahay hadalhayntan haddii ku hore usii galo aha
abaaraha soomaaliya lahaa lahaayaa dhibaatada soomaaliya v b cda star f m t idaacadaha aan ka tegaysano aha ku ayagaba ku ayagaba noo imaanahayo haryaa soo duuc dhaafay maalin alla soo geliy yusufa waa la imaadaa maalin alla soo geliy waa la imaadaa wax loo haayana malaha adeena dhaqaaqooda waa iska faa'iido weyn ma lahan marka hadalhaantan taasaa weyn insha allahu ilaahay aad baad umahadsan tahay carab shukran
walilahi alxamdu waa tahay rabbi ha soo samate bixiyo muslimiinta dhibaataysan dhegeystayaal soo dhowow subax wanaagsan
asalaamu calaykum ya yusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu rashiid bumwani
rasiid bumaan walaalkay soo dhowow haye saaka ka warran bal bumwani labada maalmood ee la soo dhaafay qawo xun baa jira laakiin maanta shalay aad bay u iroon tahay ha maanta shalay waa aad baa uranta waa la kala tagay shaqo waa la kala aaday iskuul waa la aaday adigu way iswaafaqeen walaalow duqo maxamuud daahir dhaqan waan salaamhaya adigu waan ku salaamhaya shukran aad baad umahadsan tahay maxamuud daahir rabuuqaaqa salaantan filaya star f m soo dhowow waa subax la mid a saaxiib halkee nuurow tanaarifa ka warran saaka alxamdulilah walaalo waa suu wanaagsan yahay ababariga aada buskaatahay akhlaaqooga u dhaxan mooya alxamdulilah haye ilaahay baa ma iskale walaalo alxamdulilah wuxuu tahay haddana ari baa inaan dareeriyo aha
ka fiicanahay walaalo maargeesidaa maanta dhegeysanaya alxamdulilah Shukran.
inaan raaco nuur u mahadsan yahay tanaarifa xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
yusuf bakat waa masalaan subax wacan subax la mid ah halkee
ibrahim waxaa soo wacay legdheera gaar ahaan madabasha legdheera ka waran saaka
legdheera saaka si fiican baa lagu waadiristay alxamdulilah haye la socodka gaadiidka iyo dugsiyada way kala socdaan alxamdulilah si wax walba si ilahay u kalgalo ayuu kala socdaa aha
wax dareenna ma jiro alxamdulilah waa aad baad umahadsan tahay wax dareen ah ma jiro ayuu leeyahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
yaa ababariga waa fiicanahay keetiin walaal magacaaga
xasan axmed xasanow halkee ku sugan tahay
sareedo melado sareedo waxay ka tirsan tahay countiga gaarisa dhadhaab
aa haye ka waran maxaa hadal haysaan saaka reer sareedo
ababariga waa nabad iyo barwaaqo haye
sob baan tabanna mhm
dhibaato naqabna waa la kala soofa ilaahay mahadiin hadi caafi maahan aad baad umahadsan tahay shukran inkastoo saaka hadal aan ka hayn dhankaasi meru iyo sidoo kale sielo kuala clifi nairobi kajiado narog namanga ee machakos waxa- balse waxaan filayaa in si wacan oo qurux badan ay noo dhegeysanayaan sidoo kale balaanbala hadalka ma hayo waxaan sidoo kale hadal ka hayn countiga wajeer hadalka ma hayo saaka dee ma garan karo ma qadkiba cariiri ah mise wayna maqlayn wayna dhegeysanayaan oo si fiican bay inoola socdaan dhegeystayaal xabdi gurey warkii sideedii subaxnimo ayaa maqli doontaan dhegeysa halkaasi imikan ay xidxiidinaysaa gabadha leedahay warkii baan isku diyaarinaya yuusufow soo dhowow waan ku salaamayaa
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tabane gaarisa dhika maxamed tabane gaarisa dhekaburay ugaas soo dhowow maasha allah boqolkiiba boqol saaxib way degan haye ilaahay baa maad iskale kambeyn wax nooga dhib badan ma lehe aha
marka waxaan leeyahay bulshada anshaca ha ilaaliso ilaahayna laga cabsado mhm.
xareed cumar dhika guulaxmana waxaan leeyahay subaxdaa ku wacanata insha allah saaxiib aad baad umahadsantahay shukran dhegeysaha qadka ugu danbaan siinaya kadibna xamdi guraya si toos u aadaynaa dhegeystayaal oo warkii inoo akhrin doonto walaal soo dhowow asalaamu calaykum yusuf bakat wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aabaha nabadaan filaya inuu yahay qofkan alxamdulilah alxamdulilah afkaacana lagu hooy wallaahi waad asiibta soo dhowow
in badan baan ku salaamayaa idaacadda dhammaan xamdi gurey raadiyaasha dhammaantood waan salaamaya marka koowaad aad iyo aad anagana waan salaamayna xamdi gurey maliweyn inta meesha ku waabariysata dhammaantoodana waan salaamaya haye
waadula hadii wax jira ma ogin dhinaca kagu waabariysana gaaris haye jawigeedu waa degan yahay Ca- maanta dabeel badanna ma laha jawiga waa qabow alxamdulilahi rabbilcaalamiin way kala degan tahay aad baad umahadsantaha walaal shukran jazaakum allahu jazaa waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystayaasha qadka telefoonku u dambeeyey oo subax walibaan dhegeystayaashan kula socna si ay kusoo kakacan kuwa barisaan dhammaantood dhegeystayaasha wata saaxib yaal dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ay dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka imika si toosa inoogu bilaabna saaka taariikhda waxay ku beegan tahay ku asteesan tahay dhegeystayaal afar iyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadda labada kun laba iyo labaatanka maalin khamiis ah dhegeystayaal kuna soo dhawaada waa arrimaha qoyska oo subax weliba oo dabcan khamiis weliba isbuuc weliba hal maalin aan arrimaha qoyska ku gorfayna kaga hadana dhegeystayaal marxaladaha iyo weliba waxaa noo sii socday sheekooyin ku saabsanaa arrimaha qoyska iyadoo markaasi meelo fara badan aan isla dabcan isla meel dhignay qodobo fara badan ilaa iyo qodoba intaas oo dhan ayaa markaasi ilaa qodobo aad u tiro badan markaasi laga diyaariyey laakiin intaa yaraa markaasi kooban inoo soo hartay ayaan markaasi isla sii fiirin doonaa dhegeystayaal waa qodobka markaasi ku saabsan arrimaha iyo weliba nolosha qoyska iyo habka markaasi xiriirka oo markaasi wacdaro uu qofka ka dhigi karo haddaba haddii aad u baahan tahay inaad wacdaro qoyskaada aad ka dhigto si ka duwan sidii markaasi aad moodeysay ma aha nolosha way ka duwan tahay jaceylku uu jiraa ama uu jiri karaa in ka badan intaad markaasi u malaynayso amase aad u malayn karto waa qof waliba sida horeama aan kusoo sheegnay ama isbuuc hore aan kusoo sheegnay intaad u malaynayso inuu sii jiri karo qoyskaada waa uu sii jiri karaa intaad u malaynayso in qoyskaada uu hoos u dhici karo uu usii dhici karaa intaad u malaynayso qoyskaada inaad kala bixi karta mise kala tegi karta mise aad kala baxaysaan adiga gabadhaada intaad tahay waad waa ka dhigi kartaa qof waliba waxaa halkan la leeyahay xiriirka wacdaro qofkuu ku dhigi karaa ama waad ka dhigi kartaa adiga waa qof waliba asaga iyo go-aankiisa ayay wax waliba ku xiran tahay dulqaadka ayaa ka mid ah waxyaalaha markaas iminka la tilmaamayo ama la leeyahay qofka in markaas maskaxdiisa ay qof wax ballaaran ay ka dhigto maskaxdiisa ay ka dhigto cid waliba waxay ka dhigaysaa sida asaga uu ka dhigi karo xiriirkiisa waa sida maskaxdiisa oo qofka oo la tacaalo mise maskaxdiisa uu ku xakameyn karo haddii markaas qofka xakameyntiisa ay ku adagto maskaxdiisa ayaa fudud haddii maskaxdiisa qofka ay tusto inuu markaasi sii wadi karo reerka waxaa markaasi adag in qofka maskaxdiisa uu go-aan ka gaaro waa wacdaraha qofka laga gaari karnacadaha waxaa laga yaabaa inaad ku yara wareerto waxyaalaha qaar oo la sheegaya halkan ama waxyaalaha markaas qofka laga yaaba inay ku adkaato inuu markaas uu fahmi waayo mise ay ku adkaato inuu qaadan karo marka waa qofka iyo asaga iyo weliba go-aankiisa kama dambaysta wax walba uu ka gaari karo haddii taasi ay dhacdo wax walba markaasi waa dabcan waa la dabooli karaa cilmi baaraas ama cilmi baaris markaasi la sameeyey sanadkii labadi kun laba iyo tobankii ayaa waxaa markaasi lagu ogaaday in afartan boqolkii baarlamaanayaasha isqaba toban gu ay markaasi sheegeen in si si daran ay weli markaasi iskusii doonayaan inay iskula sii jahan qaadaan ay doonayaan in iskala dabcan noloshooda ay kusii socoto isla cilmi baarista afartanka boqol ragga iyo soddon soddon waa afartan boqolkiiba ragga soddon iyo afar dumarka boqolkiiba isqaba in inka badan soddon sannadood ay tilmaameen in ay weli markaasi si daran ay u jecel yihiin noloshooda inay kusii qaabilaan ama kusii wadaan dhegeystayaal xiriirku xiriir weliba waa khatar balse waxaa jira astaamo tilmaami karo ama ka bixi karo in khatarnimadaasi labada qof ay ku ay ku kala baxaan waana xiriirka markaas labada qof ay isku hayaan towfiiqda leh oo waqti wadi waqti waliba qofka oo markaas in badan uu kusii jiri kara dhegeystayaal sida uu tilmaamayo qabiir arrimaha qoyska qabiir arrimaha guurka qabiir arrimaha markaasi bulshada ku takhasusay lamaanaha aan markaasi ku faraxsanayn noloshooda isku tega xiriirkooda waa uu dhaawicmi karaa ilaa ay xad ay ka gaara ama dhici karto intaasi ay kala togooda sababto dabcan gogasho oo ay waxay markaasi duruufaha iyo weliba nolosha ay markaasi ku tilmaami karto in laisku cuno dabcan waa nolosha markii laga hadlayo gogasha lagu tilmaamayo in ay dhibaato ay ka dhex taagan tahay wakhtiga nolosha la doonayo labada qof inay isku fahmaan labada qof inay kusii socdaan noloshooda laakiin waxaa la leeyahay waa tan markaasi ugu xun in ragga dabcan in gogasha lagu cuno loola jeedo in gabadha markaasi buuqi hadal fara badan dabcan arrinta soomaali soomaalida ka dhex jirta markaad mararka qaar aad fiiriso waxaa mararka qaar maqlaysaa hadda ka hor maqlay maama leedahay ninkaada gogasha ku cunin waan fahmi waaye dabcan waagaas waxaan filaya inaan aad u yaraa maamadana markaasi may filanaynin inaan ereygaasi hadalkaasi aan qaadanayo meel tuulana waan ku sugnaa waxaana waxaan u malay doorashadii doorashadii labada kun saddex iyo tobankaan filaya inay ahayd adi nin waxbarashada ku jira aha secondariga laakiin waxay dhahday gogasha ninkaada ku cunin maamadana markaa aqoon uma laheen gabadhina aqoon uma laheen laakiin dhegtee sheekada igu dhacday isla markii waan qabsaday gogasha ninkaada ku cunin haddana ninkan waa arrintan khabiirkan ka hadlaya waa nin carab ah waa nin arrimaha aadka qoyska ugu takhasusay haddana halkan wuxuu leeyahay dhibaatada ay xiriirka ku taagan oo qofka gabadha kaga go-aansan karo ka tegi karo kortigooda kusoo bixi karo waa qaybta markaasi gogosha leeyahay waa wax kale ma ahan noo kale ha u fahmin waxaa lagu leeyahay waa qaybta gogosha cunitaankeeda lacdi yacni cunitaanka lagu leeyahay ama gabadha waxay markaasi ka hadlayso maanta waxaa laga yaabaa in ay dood kugu furayso maanta inay qaylo kugu furayso maanta inay wax kale ay kugu dabcan ninka laga rabay in noloshiisa kale iyo howlihiisa kale u qabsado waxaa laga yaabaa buuqi qaylo iyo waxyaalo kale ay kusii furto oo nolol kale ay gelisaba waa dhibaatadii culayska markaasi ka taagan qoysaska weliba wuxuu leeyahay halkan daraasaadka waxaa lagu ogaada laguna sameeyey in dumarka u badan yihiin ragga markaas inay waxyaalaha markaas dhaliisha faraha badan ay aadka u rabeen sidoo kale weydiiska faraha badan wakhtiga weliba guriga lagu jiro ama wakhtiga markaas qolkooda ay ku jiraan aad ay u adag tahay ma rabaan balse waxay ka jecel yihiin ka wanaag ay ka rabaan in markaas nolol qurux badan ay kasii hadlaan mise xiriirkooda ay kasii hadlaan mise jiritaankooda ay kasii hadlaan laakiin tan dhibaatada haysata ayaa ah in leeyahay waxaa jiraan in iyadoo xiise leh inay markaasi tilmaamto inay mar weliba oo aad bad oo aad markaasi nolosha oo xiise u qabto gabadhii ood hamuun u qabto in markaas hoosta haddana ay gabadha kaga bowdo mise sheekadii dhan ay bedesho ninkii hamuun ku qabay tilmaamadii waxyaalihii u qabay iyo gabadhi dabcan hamuunka iyo xamaasada u qabay waxaa laga yaaba in gabadhi ka hoosbowdo ay dhahdo ooy ukaad ukaad saaxib ukaad ukaad sheekada saas inta ka gal inta ka gal inta ka gal inta ka gal inta ka gal ilaa markii damba qofka uu tilmaamo inuu noqdoba waftiisa u dha walaalay waan seexan rabaaye waan daalana iga aamus waa hala gaaro berri waxaa markaa noqonayaa waa niijab xoogan qofkana ma laga doonaya taasi inay dhibaatada ka imaato in badan way taagan tahay marka sheekadan waday marka waa igu adkaatay waan faham waaye maalmo kadib ayaan waxaan weydiiyey nin baan weydiiyey markaasuu intay ka maqashay intay igu qosl aad igu qaslay ayuu weydiye ugu yiri intay ka maqashay adeer sheek hadalkaasi markaasaan ku dhahay maamaan ka maqlay ha wuxuu dhahay waxaa hadda maad gaarinaya markaad guursato yay kugu ficnaan lahayd laakiin waan kuu sii sheegaya adeerow haye ii sheeg inkastoo aan aad iskugu ficneen wuxuu ii sheegay in uu markaasi ii sharaxay ii tilmaamay markay hooyadaasi waa hooyo fiican waa hooyo saxan waa hooyo gabadheeda mustaqbal dheer ula rabtay igaga bilaabay marka gogasha ninkaadaa ka cunin adeer waan soo maqlaye bal ii macnee wuxuu ii sheegay inay tahay in ninka lagu dhibaataynin sariirtiisa in ninka markaasi la xagxaganin ninka wuxuu dhahay adeer lagu dhibaatay sariirtiisa ninka isagoo dulsaaran hurdaayo mise isku diyaariyo inuu hurdo mise inuu reerkiisa markaas wakti la qaato isku diyaariy gabadhina ka hoosboodo ninkaa maba koro ciddana xiise uma qaado waa uu ka tegaa waa uu ka cararaa ha markaasa fahmay sheekada allalaahi isla maantana sheekadii baa soo noqotay gogosha ninkaada ha ku cunin dabcan arrintan fariintan waa af arrin yaroo kooban oo ku socda dumarka oo ka ilaali oo ha ku agdhowaanin oo ha kaga sheekeen waxyaala niceeb ah oo ha kaga sheekeen waxyaala markaas qalbiga taaban kara ama qalbigiisa niijibin kara balse arrimo asaga qaas oo ku raaligelin karto oo ku farxad gelin karto oo hamuun uu kugu qaadi karo uu kaga soo agdhowaan karo waa inaad kala hadashaa adeer waa sidee waa sax ee kalsoonida waa saadka ugu muhiimsan ee tilmaamaha guusha xiriirka dheer ee markaas labada qof ay ku socon karaan haddii aysan taasi jirin kalsoonidana markaas dhexdeeda labada qof xiriirka markaas ma hogaansami karo mana socon karo mana dabcan wuxuu noqonaya mid markaasi kooban oo mid weliba markaas xiisihiis ay ka dhici karto laakiin tan sababaha astaamaha dhibaatada markaas ku keeni karto waa dabcan qaybta markaas xiriirka dheer ee markaas qofka uu ku tilmaami karo waxa astaamaha u ah waxa kalsoonida saadka uu qofka ka dhigan karo ilaan qofka markuu maanta laga yaabaa in uu sahay uu qaato mise meel fog rabo inuu aado waxaa laga yaabaa inuu saad qaato mise inuu sahay qaato marka waxaa lagu leeyahay sahaydaada adiga qoyska eeda markaas ka dhigatay mise gabadhaasa ka dhigatay mise ninkaada ka dhigatay marka laba qof laga doonya waa inaad sahay kala qaadataan sahayda adiga qaado wixii xumaato ah wixii dhibaato ah wixii wixii kale gooni ayaa iskaga dhigaysaa laakiin waxaa sahay ka dhiganaysaa wax waliba wanaagsan wax waliba soo jiidasho ah wax waliba qalbiga nuurka markaasi keeni karo wax waliba wejiga farxad gelin karo ninkaada ayaa markaasi sahay ka dhiganaysaa wixii xumaato waa iska tuuraysaa wixii qalbijab waa tuuraysaa wixii dhibaato guriga burbur u keeni karto waa tuuraysaa laakiin wixii wanaag ah ayaa sahay ka dhigaysaa halka sidoo kale ninkana isla dariiqadaasi gabadha ay qaaday ayaa isagana markaasi qaadaya laga doonaya in ay dhammaan wada noqdaan kuwa markaas isku kalsoonaan kara sidoo kalena saxda ah dariiqada la doonaya inay saadkooda u qaataan muhiimada lagu tilmaami karana guusha inay ku gaari karana labadoona markaasi ay noqon doonaan kuwa isku qanca kuwa isku farxa kuwa markaasi dhoola cadeeya xitaa iyadoo waayeela waan kuu sheegay maalin dhexdaas isbuuci horaan kuu tilmaami ku lahaa dad waxaa arkaysa waayeelo ah oo markaas leedahay ceeblo duqama u geysay hooyadii arkaysa waayeel ah ayadoo okiyaalo weyn qabto duqda arkaysa waa hooyo waa waayeel okiyaalo weyn bay qabtaa ul yar bay wadataa ama ushi bay wadataa kursiga banaanka loo dhigay markaasu leedahay aabbaha qurac uma geyseen waad ma arkaysaa waa hooyo wanaagsan oo waxay dareemaysaa in aabi dabcan ama waayeelkii laga warqa waxay kuleedahay maloo saliidi ma loo mariyey ma loo deliigay duqa ma loo masaajeeyey duqa duqa bal fiiriya sandarwada duqa u xira gobolka qoy baran ka hadlaya bal sandarwada duqa ha loo xiro marakaneecada ha loo xiro guriga duqa kasoo hagaajiya alla duqa waa u tegi salaadii waagii hore markuu waagi dhac u dhow salaad subax la tukado way agfariisan xaaji roobla see tahay waa fiicanay xalimo miya ah ii waran see tahaye ali waan yara qufaco aad baan u fiicanay riiriixya ay dhibaysaa waa laga yaabaa mada inay dhahdo asina wuxuu leeyahy xalay waa waa hurdaba iga boodo marka niska dambe la gaaro sheeko yar halkaasay ka bilaabanaya waxoodii xanuun buu hadda kusoo kooma mogtahay laakiin markii waaye waayada lahaa oo markaasi dhalinyaranimada lahaa oo nashaadka lahaa oo loof aadka markaasi khatarta loo ahaa aad iyo aad waa dad markaas isla soo jabay isla soo halgama isfahmi jiray marka hadda waxaa keenayaa in weli xiise la iska qool duqdi iyo duqii agtooda ay fariisan sheekaysanayaan oo carruurtu ka sheekaysanayaan ay ku leedahay rooble ninkii maxamed ahaa muu kula soo hadlay arrin buu ii sheegay haye dhegeysan haddana duqda u waram haye yaaba muxuu yahay seeway hay waa sheeko marka u dhexayso haye waad dareemi kartaa waana marka laga doonayo waxaa laga yaabaa iyadoo duqi iyo duqdii iska sheekaysanayaan inuu nin kale iska imaalo aw cid yaa jooga waajiga aw hooyada guriga aabay ku jirtaa haye aw duqi guriga ku jir dabcan way sheekaysanayaan waa midda laga doonayo waa xiriirka markaas adeer saadka dadkaas mar horey soo qaateen saadkooda mar hore waa dad markaas wanaag ka sheekeynaya waa dad markaas rabay inuu burburka dhibaatada waxaaso dhan wayba duugeenba yaa maba la maqli karaba xiriir baa xumaada iyo nooc baa sir kala noqda iyo reer baa kala baxa iyo waxaasi waaba mamnuuc bay ka ahaayeen dadkaasi wayba laiska duugay halka adiga maanta aad ku faanayso daqiiqad yar baa laga yaaba inaad intaad isdaba wareegto laga yaaba inaad jikada wax ka soo qabto haddana fadhi wax ka soo qabto ah guriga waan ku rafaaday warni fur haa lagu furee hadii aadi rabtaa marka waa lagu furee halkay aadi rabtaa bal horta kow adigana haddii waxaa furin ha degdegin waa lagaaga baahan yahay horta marka hore maskaxdan ka shaqaysii laba sheeg oo yaa rabti inu wax kuu qabto waa su-aale yaa rabti inu wax kuu kari oo yaa rabti inu wax kuu qabto oo adiga la soo badaysa halli furee ha lagu furo maxaa lagugu furaa ha lagu dhaqo maxaa lagugu dhaqaa haddii markaa gabadha markay la soo booday ifur ifur saadkeeda markaa meel aysan dhiganin way iska socota ayadoo marka ordaysa iska soo gashay isagoo ordayo iska soo gale wuxuu maqlay waa la guursadaa guurso waxay maqashay waa la guursaday guurso taasi dee reer ma aha gurigaas albaabka orod aad ku soo gashay orod baad uga baxaysa laakiin haasaa si tartiiba asluubsan nidaamsan ixtiraamsan qadarinta oo aa kaa dhaadhacsanta in guriga adiga aad leedahay marwadana aad ka tahay adigana aabihii aad ka tahay gurigaasi gurigaasuu sii jira adeer lamaanaha marka waxaa leeyahay halkan lagu tilmaamaya lamaanaha oo ma dabcan ma ku kalsoon tahay adiga ma ku kalsoon tahay lamaanahaada adiga gabadhaada ma ku kalsoon tahay ninkaada ma ku kalsoon tahay hadaa si kale kuugu dhigo ma yahay qof aad markaas isku leedihiin ama isku lahayn dabcan isku lahaan kartaan wax a adiga sidee isaga iyagaa markaas isku tahay aad dabcan labadiina see isku tihiin lilaahi ma kaa tahay waxa aad soo dabcan qaadato dabcan madabcan ma kaa gaarsiisaa ama ma gaarsiisaa wixii aad soo qabsato dabcan ula jeedaa wax walbaa maqli kartaa wanaagaa maqli karta waxbaa soo qabsan karta waxbaa dhegta kaaga dhici kara wax walba adi qofka raa ninkaada raalli kaaga dhigi karo sidoo kale adigana gabadhaa raalli ka dhigi karo war ma is ma saami iskaga warqabtaan ma jiraa qof aad is markaasi qarsoodi oo markaasi internetka online-ka uga wada socotaan oo laakiin qofka waa ninka halkan laga hadlaya laakiin taasi waa gooni baab uma aha gabadhaasi shaqana uma aha taasi aday kuu qarsoon tahay mana geri mana keenin kartid wans aad gurigaa lugta soo geliso gabadhaada waaye reerkaada waaye xaaskaada waaye adigee markaasi kuu kooban tahay adigaa muhiimadda kala hadal danta kala hadal wax kale hadoga sheekeynayn teeda keli a ku rareeb si markaas quluubteeda qalbigeeda in yar baa lagu qabsan karaa keliya waa laba maalmood sida dadka cilmo nafsiga ay leeyihiin waxaa gabadha in yar oo kooban baa qalbigeeda lagu qabsan karaa saddex bilood oo keliya ku tilmaamaan qaar waxay leeyihiin afar bilood qaar saddex bilood bay leeyihiin laakiin lamaanayaasha labada qof waxaa leeyahay toddoba sane ay isla qaataan bal eeg toddoba sana ayay isla qaataan kuwa xiriirka dhowaa laga hadlaya in markaas labada qof intay sheekaystaan labada qof uu qofka qofkan diiradda saaro in yar oo kooban maalmo kooban laakiin halkan waxaa laleeyahay labada qof oo lamaanaha ee guriga wada joogaan toddoba sana ayaa inay ka soo wareegtaa in xaruurkooda ay ku adkeeyaan uuna ku adkaado gabar oo laisku dhalay wiil baa laisku dhalay laba sanaa labada joogi waxaa leeyahay waan soo maya yaaba isfahma ma laisfahmi karo ilaa toddoba sana laga gaaro cid waliba weydi culammada weydi weliba kuwa markaasi arrimaha guurka nolosha markaasi ka hadlaan qoyska waxay tilmaamaan leeyihiin toddoba sana markii la gaaro labadaas ay ka soo wareegto ayaa toos nolosha ugu macanaanaysaa kow ayaa la bilaabaya markaas laisfahmaya markaas la isla jahan qaadaya laakiin inta ka hore waa la isfirfirin waa inta laiskaga dhici waa la arki war wakhtigaasi ma bilaabanayso wakhti hore ay maasha wakhti dambey bilaabata laakiin marka hore waa bilaawgii iyo fahankii is araggii isfiiristii dabcan xitaa marka qaar dadka waxaa arkaysa cusbo iskala xishoonayaan way isku cusuba yihiin waa nidaamka markaasi qofka laga doonayo taasi ayaa markaasi fududaynaysaa qofka sahlaysa ah in kalsoonida waasaadka qofka ugu muhiimsan uu tilmaami karo guusha xiriirkana uu ku gaari karo uuna markaasi uu ku qutumi karo leena uuna leeyahay halkan waa halkan rabay oo aansar dhigtay iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal barnaamijkan usoo laaban doonaa arrimaha qoyska shirkadda safaricom iminka wax weliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyada wanaagsan oo aad markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay markaasi soo iibsan karaan telefoonka casriga ah oo ah labaatan shilin maalin weliba qofku iskaga bixin karo safaricom iminka waxay doonaysaa in macaamiisha ay kaga faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union raybro aad ku iibsan karta labaatan shilin maalin waliba fursadda oo keliga waxaad markaas kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muwiisa telefoonka kenyaanka u yaqaan kabambe tooshadaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g three g adeegan dhegeystayaal adeeg waxaa markaasi la dhahaa liba mudhogo mudhogo micneheeda markaasi taa tartiib tartiib iskaga bixin kartaa adeegoo buuqiya harakay waxaas aysan kugu jirin sidoo kalena ku xarakayn karto telefoonkaada tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga oo internetkaaad u isticmaali karto waxaad markaasi kaga faa'iidsan kartaa waxyaba fara badan sida markaasi inaad ka barato xirfadaha cusub googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa haddii markaasi qof wax ku weydiiyo ama sidoo kale su-aal wax uu ku weydiiyo googleka kaga baari karta waxaad sidoo kale adeegsan kartaa waxaasoo dhan telefoonka waxaad markaas u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqaysto oo sidoo kale aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada google sawir oo sidoo kale aad ku qaadato haddii aad dhihi jirta saaxibu kaa telefoonka sawir igaga qaad sidoo kale igu kadi ilaan telefoon maba qabe ama waxa laga yaaba telefoon aysan qabin oo laga yaaba niicile tooshale yar inay wadato gabar ay ku dhibaataysanta ku rafaadsata wax ka bedelna aysan haystaynin waxaa markaasi laga doonaya oo sidoo kale la mid ah telefoonka waxyaala fara badan ayuu iminkan ku hayaa sidoo kale qaybta markaasi youtube-ka farin markaasi kugu hayaa saaxibku leeyahay telefoonka markaas soo qaadato oo shirkada markaasi aad ka soo qaadato lacag badanna maaha labaatan shin oo keliya iska bixin kartaa dhegeysa qeybaha dambe aan kugu sheegi kara kaga faahfaahin doona inta markaasi lagaa doonaya inaad iska bixiso waxaa muhiim haddana ku ah in gabdho badan haddana maanta dhibaato ay haysato oo markaasi looga taga heedhe heedhe heedhe barnaamijka qoyska baan ka hadlayaaye haddii aad aragto ninkaad oo markaasi kaasii duqdurqaya mase kaasii fogfogaanayo oo markaasi ku leeyahay gaaska caloosha lagu sheegayo cunno inta kama cunaa ogo meel kale ayaa markaasi u birsan ninka xaajiga cunnada ka sax oo qaybta youtube ka baro oo maanta gabarnool iska dhig heedhe maxay waxa aad samaynaysa adeer heesho wax ka bedel lan xaajigaada cunno macaan ayaa markaasi lagaa doonaya inuu agtaada ka helo waa inaad gacantaada ee macaanaataa adeer waa inaad gacantaada ee noqota gacan markaasi ninkaada uu kusoo hiran karo waa in markaasi gacantaada uu ogolaadaa war gacantaada hal ogolaadaan ku leeyahay maanta wax badan iska bar oo wax badan markaasi iska sax macaamiisha waxaa markaasi laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u qalmaan telefoonka union ray bro iyo in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad markaasi isticmaalayso telefoonka casriga kama faaidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaasi inaad markaasi fiiriso ama qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddiid markaas u qalanto waxaad ah helaysaa farin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhoway safaricom markaad lacagta hesho waana ina markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad aad bixinaysaa shan boqol oo lacaga horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taas waxay fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib aad iskaga bixiso haddii aad markaas fursad u haysanin inaad hesho waxay markaasi micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diradda markaasi lagu saara dadka aanaysan haysanin telefoonka casriga sida markaas inuu qofka haddaa rabto inaad ogaato macluumaadkaasi waxaasoo dhan waxaa markaasi ku leenahay star qaraac addaba qaraac star five four four hash ama star xidig shan afar afar afar gees kadibna xulolipa mudhogo mudhogo waa lacag yar oo markaasi qofka laga doonaya in sagaal bilood gudahooda uu iskaga bixiyo lacag hormaris oo shan boqol oo keliya marka hore iska horumarinaysa halka maalin weliba labaatan shina iska bixinayso dhegeyste sir yar sir yar baan kuu xadaya haddaa nin tahay haddaa gabar tahayba waqtigii marka adeega lagu diro mise haddii markaas lacagta nolosha weliba qaasatan gabdhaha ugu fudutan markii adeega loo diro oo gabadha loo dhiibo oo la orso adeeg oo baradhadii soo gad oo nyaanyadii soo gad oo basashii soo gasho oo daanihii soo gad oo toontii soo gad waxaasoo dhan markii lagu dhaho laga yaabaa boqol iyo konton in lagu dhiibo adiga boqol iyo soddon kusoo adeeg labaatan shinna meel dhigo oo iskaga bixi deynta safaricom ay kugu leedahay hal la arko dhoola cadeyntaada iyo qosolkaada iyo xaragadaada haddii yaa ka qurux badan gabar soomaali oo haddana xaragoonayso oo maasha allah oo dhoola cadeyntaada waxaa laga yaaba gabdhaha hadda waxay la murugaysan yihiin oo la madmadooyin telefoon la-aan inay yihiin oo laga yaabaa tooshlihii xitaa laga yaabaa gabadhi inay quruxsan tahay maasha allah laakiin telefoon la-aan inay tahay telefoonka yaraa tooshlihii niclihii yara ee wadata guriga kaga soo tegaysa markii adeega soo toonaysa laga yaabaa anigoo yuusuf ah inaan iska socdo gabadhii ay cajabgeliso aan ku dhaho walaal see tahan fiicanta alxamdulillah ii waran haye war lambarkaas isii markaas ay ku leedahay zero seven way ku yeerinaysaa aaba ma wadataa inuu dhacayo gurigan kaga soo tegay ku leedahay ile ma soo qaadan karto way ku xishonaysa waxay leedahay yaa lagugu sabirin telefoonkan yaa lagugu arkine iska dhig meel saaxiibow ama iska saasay kaga soo tegaysaa laakiin telefoonka markaad soo qaadato waxaan ku leeyahay dhegtun baa saaranaysa waxaa leeyahay gabadhi batulam saaka way xaragoonaysaa hana u sheegin inaad safaricom telefoonka ka soo qaadatay telefoonka quruxdiisa dhegta iyo dhoolla cadeynta ilkahada qurqurxon oo cad ha la arko oo adigoo aad u dhoolla cadeynayo oo aad u xaragoonayo oo guriga sii gelayo oo leeyahay oo soo ma ahan naciimo gabadha hadda sii gelaysa oo telefoonka kusii hadlaysa ma iyada haa ha lagu dho saaxiibay markii dambena haddii aad dhexda iska aragtaan ninka shalay telefoonka ku weydiinaya hadduu mar kale ku weydiiyo oo ku dhaho walaale telefoonka imaad qabanne walaalo lambarka ima sabgar namber aan garanayni ma qabtee bal inta ku qordheh telefoonka ilan kan baa wadatee ma ogtahay adeer lambarka telefonkii baad u dhibaysaa kii safaricom aad ka soo qaaday oo caalamiga ahaa ee maasha allah gacanta ka sara lambarkaa saaxiba inta ku qoro anigaa seef garanaya markaasuu rogroga telefonku gadgadina markaasuu ku leeyahay telefonkan adeer aad u qurux badan kan magaciis kan kan telefonka ma goon kartid adeer iska baraajee star five four four hash xidig shan afar afar afar gees dib aan ugu soo noqono barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqaybari fursadda ah maanta haska beeldarana shirkadda ay kugu talagashay safaricom haddaba dhegeystayaal xiriirka dheeraada ee caafimaadka qaba waxaa markaasi lagu yaqaanaa mid mar weliba ee labada qof ee markaas wax waxa badan ay iskala wadaagaan sidoo kale wax badan ay iskala qabtaan ee xiriirkana ay markaasi usii wanaajiyaan waxaa haboon ka hor inta markaas labada qof aysan sida markaas khubarada ay sheegayaan ama sidoo kale dadka ay aadka u tixraacayaan ay leeyihiin labada qof intay markaasi xiriirka bilaabinba inay iska hubiyaan in himilooyinkooda iyo weliba qiyamkooda ilaan wax weliba qiyam ayuu leeyahay himilooyin ayay leeyihiin iyo weliba qiyamkooda inay markaas isleeyihiin ilaan wax weliba iska dhaca ma aha cilmi baare dabcan cilmi baare cilmi baarayaashu waxay markaasi tilmaamaan sheegan lamaanaha qiyaas ahaan isqaba afartan iyo saddex ayaa waa afartan iyo saddex sano maxaa kaca yaa allah waat waxay tilmaamaysaa in haddii labada qof ay markaasi leeyihiin aragti nololeed oo mid ah wanaagan dabcan qiyam iyo weliba dano ay markaas u badan tahay in xiriirkaasi uu noqdo mid markaas lagu liibaano cilmi baaraha labada kun cilmi baare sidoo kale la sameeyey labada kun iyo sagaalkii ayaa asagana wuxuu leeyahay had waxaa markaasi daha laga rogay in lamaanuhu noloshooda markaas ay ku faraxsan tahay ama ay ku faraxsan yihiin kuwa markaas shaksiyaad ama dabeecad markaas isku eg dhammaan dhammaanayaashu waxay markaasi carabka ku adkeeyaan hal wax dadka liidka oo dabcan liidka isku ah ama markaas dadka isdabeecad ahaan keenayaan waxay iska soo jiitaan ama ay isku helaan oo keli ah marka filimada markaas la wada joogaan marka ay wada jilayaan oo marka dabcan guriga ay wada joogaan mise marka meelaha goobaha fagaare ay joogaan caruurtooda markaas ay ku dhex jiraan mise ayaga labada gooni isla ah howlo fara badan markaas dhexdooda ee waxyaala qaar isla jirayaan ay markaas ay kala ogaadaan qofka qof kale sida markaas qofkan ugu dhagan nugul yahay oo sidoo kale ugu dhoola cadeynayo ina naxariisna markaas ugu fiirinayo gabadhiisa mise gabadha ay ugu fiirinayso ay u doonayso sida qalbigeeda markaas ay ku soo jiidato haddaba horaan baan kuu sheegay haddaad u baahan tahay ninkaada inaad soo jiedso u dhoola cadee oo u qosol oo markaas indha qurux badan ku fiiri oo indhaha ku taagin oo wejiga ka bax kaga dhigin oo ha iskurkuurin oo markaas fooley hadda soo kacaysa iska dhigin marwe iska dhig gabar markaas kartila iska dhig gabar markaas guriga lagu aamanta iska dhig ha iscilciilin meelo kale ha gelgelin guriga ina adiga leeda iska dhig marwadii boqoradii guriga iska dhig oo ninkaada u dhoola cadee u qosol oo hoosta ka gala waa ninkaada dee balse ma dhisan guur markaas guul ah waa guur guul leh ma gartuu dhiga waa arinta markaas lagu leeyahay balse ma dhisan guur guul leh dhegeystayaal cadeymaha markaas waxaa soo jiidanayaan dhegeysa in dadka kala dabeecad ahaan kala duwanaanshuun ahaan iyo weliba isku xiise ahaan keli ah marka ay markaas xiriirka cilmi gaaban ule ama cimri gaabad uu leeyahay mise waqti uusan sii dheeraanaynin oo marka waxa weliba laisku soo kokoobo waa markii wax marka las dhaliilo ninka gabadhu dhaliila gabadha ninka dhaliilaysa waa maanta usan baa laiskaga dawareegsanaya xitaa xamaasada iyo xamuun uma qabayso gabadha haddaa aragta nin maanta gabadha wax ka sheegaya haddaa aragta nin dhaliilaya waxay qabataba wax ka sheegayo waxa sidan waxa maanta oo dhan yacni gabadha fartay qaado waxunbuu ka sheegayay waxay samaysay waxunbuu ka sheegayay gabadha marka dambe way kasoo istaagi waaynici siday u nacdan bay noqonaysaa sida lagu tilmaamayo war gabadhaadiya ku nicin war gabadhiya ku nicin war isku day gabadha inay ku jeclaato taasi ayaa muhiimadda ah saaxiibayaal xiriirkaasi ayaa muhiimadda ah oo markaas laga dooyo qofka waa in uu mid markaasi sir weyn uu ku taagnaado xiriirka lagu tilmaamayo qoyska laga tilmaamaya oo halkan qoyska le xiriirkaasi dheer islahaanshuhu iyo weliba isku dabeecaddu ekaanshuhu weyn waxay markaasi tilmaamayaan in ay lasii dabcan qadlasii ay sii wada joogaan oo xiriirkoodan sidoo kale ahaado mid sal weyn markaasi ku taagnaado xiriirka markaasi ku dhasan nuglaanta waxay markaasi dhibaato ay weliba salxumo ku keentaa dadka markaasi dabcan aqligooda iyo weliba go-aankooda iska fudud oo waxaan waxaan ba waxaan buu samayn kadib gabadhiibu waa laga yaabaa inuu dalaaqo ku furo laba dalaaqo ku furo saddex asagoo caruurtii waxaaba aan kasii baaraandegin sii fiirinay mustaqbalka fog aan sii fiirinaynin nolosha fog aan sii fiirinaynin laakiin wax weliba wuxuu kusoo koobayaa in wax weliba halkan uu kusoo koobo sida baa horeanan kuu sheegay waxay nolosha ku salaysantah qofka asaga siduu noloshiisa iyo xiriirka qoyskaas uu go-aan kaga gaaro haddii uu rabo inuu go-aankaas uu kaga gaaro qoyskaas inuu kusii jiro waxa uu sii fiirinayaa inta sane ee soo socoto inta sane gabadhan uu la sii joogi karo inta sane ay gabadhan caruur usii dhahayi karto inta sane gabadhan nolosheeda oo markaas ku xasili karo dabcan sidoo kale wanaajin iyo weliba galgaceyl iyo maxabo uu kasii heli karo waa wax markaas qofka laga doonayo marka hore quluubtiisa ma qalbigiisa uu ka dhaadhiciyo uuna u sharxo uuna dhaho qalad maba imaanaya hadduu imaadana aniga markaas u taagan oo xalinaya oo dhibaatada markaas daboolaya waa sida markaas habboon oo laga doonayo in nolosha markaas ay ku ekaato ku qatunto oo laga doonaynin in wax waliba fudeed ma aha fiiri waxaa laga doonayo adiga calaamad geli oo arrimaha ku saabsan sidaan kuu sheegay saadka qofka laga doonayo war sahay waad garanaysaa qof walba sahay buu meel dhigtaa qof walba adiga sahayaada guriga marka aad joogto ama qoyskaada waa inaad meel dhigata maxay tahay sahayda a guriga u wado maxay tahay sahayda aad rabto inaad gurigaas aad ku maarayso maxay tahay sahayda adiga aad rabto inaad gurigaasi xiriirkiisa ku sii socdo maxay tahay saadka iyo sahayda aad rabto gabadhaasi inaad markaas nolosheeda ay ku sii socoto maxay rabta waxa adiga xeendaabka ku ah oo aan markaasi lagugu soo dhowaan karin oo gabadhana sidoo kale xeendaabkeeda oo aan laga soo geli karin cid weliba waa in markaasi ay kala lahaato shay in laisku xadgudbo ma ahan gabadha waa inay leenkeeda fiirsato ninkana waa inuu leenkiisa fiirsado waa in labada leen la kala qaadaa laakiin leenkaasi hal buu noqonayaa waa ha ninka leenka u hayo ayay gabadhana qaadaysaa waxay markaas ninka ka barato ayay markaas ku dhaqaysaa dabcan qofka qof kale wuxuu ka barto ayuu qofka kale ku dhaqaa waa sida markaas ay jiraan qoyskana uu ku wanaagi karo kuna sii socon karo waa tilmaamaha maanta qoysaska qaar ka jira isan garanaynin tilmaami karin sharaxaad uusan ka bixin karin wuxuu u guursaday iyo danaha iyo mustaqbalka fog uu ka leeyahay qoyska laba laba sanaa la joogaya guri baa la asaasa laba sanaa la joogaya kadibna gabadh indha kulubba ku firin ayadan indha kulubba ku firin waxaa ma qabanayso maxaa saakan ku hanaaq waxaan ku karin wahay sheekada saas wey hayeer waxay maraysaa gabadh markay xanaaqdo wax ma karanayso ninkaada waxba ha u karinina adiga nafsadaada quudi adiga nafsadaada wax ka qabo adiga nafsadaada hagaaji adiga nafsadaada isku kalsoonow adiga nafsadaada nuglee waxaasoo dhan markaa hagaajiso ayaa qof kale hagaajin kartaa taadaaba xaqiraysaaye qomaa mid kale aad rabtaa inaad wax u qabato taada hagaaji marka hore war adigana sidoo kale haddii aad waxba nafsadaada aad ka qabanin waxba aad ka bedelin oo aad naxariistusi nafsadaada say rabtaa in aad gabar muslimad gabar qoys ah oo nolosha laakiin kula wadaagayso aad rabtaa inaad naxariis iyo daryeel fiicni aad u tusto war daryeelka adiga kaa bilaabanaysaaye qoyska waa inaad markaas gacantaada u fidisaan oo aad soo dhoweysaan oo aad gacanta u furtaan oo qalbi wanaagsan aad ku soo dhoweysaan waxay ay kaa baratay ayay haddana kugu soo celin meel kale kaama aadinayso waa dabcan hadda ka hore tusaale gabar baan usoo qaadanayaa hadda ka hore gabar ninkeedii ayaa nin qaylo badan u ahaa nin buuq badan buu ahaa wuu ku qaylin jiray aad ay ugu qaylin jiray wuu ku qaylin jiray wuu ku qaylin jiray wuu ku qaylin jiray saddex cunug bay u dhashay intan bay iga eg bay dhahda qayladaada saaxiibow qayladaada halkan ku reeb iga jooji qayladaada kadib gabadhii waxay go-aan ku gaartay ninkii in laga furo waxay dhahdeen ninkan ha layga furo kuma laabanayo waan diiday ma rabo haddii gabar ka baran haddii go-aankaa gaartay way ku adkaysatay walaalay reerkaa usoo noqo qaylida waan joojinaya maya way go-aansatay oo qayladii bay dabcan dhibsatay gabadhii waa la furay way joogtay cunugee ilmaheeday haysatay laba sano kadib waa laba sana kadib ayaa nin kale ay isbarteen ninkii baa guursaday ayadoo maalmo ku jirto ama bilooyin joogto hadoo saddex xitaa aysan gaarin ama saddex bilood aysan gaarin laba bilood gudaheeda saan filaya inay ahayd iyo ninkii ka xanaajisay ee mar ku qaylisay markaasa wuxuu asagoo agtiisa meel buu banaanka uu fadhiyey de garan gobolka waqooyi beriye casaradii markii la gaaro banaanka la iska soo fadhiiso ay gabadha intay salla dhigto ama dariin dhigto ayay haddana matres ama frash saaraysaa goglaysaa haddee ninkeeda u sharaxaysa waqtu musaajidka uu ka imaado casarkii halkaas heshihii u dhigaysa halkaasuu maata raadiya iskaga dhegeysanaya star f m sax ayaan ka xanaajisay dhagax meesha yaalay oo dariinta saarnaa ayuu intuu soo qaaday xanaaq uu xanaaqi lugta dhagtaa halkaa kaga dhuftay gabadhii lugta bash way jabtay gabadhii waa la daaweeyey waa jabtay waa gabadhi waa la daaweyen oo sidan ninkii ay hore ka tagtaa daaweeye ilan carruur bay u haysaa ilaa ninka weli waxba maysan dhalin markaasay dhahday afka ii roonaa qacanqaada ayadoo xanuunsan oo ku hays bay dhahday afka ii roonaa laakiin gacanqaad ma filanaynin laakiin haddee dadka may fahmin afkaa ii roonaa laakiin gacanqaad ma filanaynin markay bogsatay ay dhahda ninkaas yaa laygu celinin oo ma rabo qayladii ninkayga ii dhaama hore dabcan waxaa jira iska qaylinayaan iska buuqayaan oo iska degdegayaan laakiin ninkan wax walba waa calaf lakin waxa laga yaaba nin qaldan inaad u gasho laakiin ninkaada maxaa ka qaylisiinaya horta ma isweydiisayn ninkaas hadduu buu qaylinaya ma isweydiiseen hadda ka horaa alcadaali sheekhu la dhihi alcadaali filaya inuu yahay alnambali dabcan saan filaya inuu yahay yaa ka sheekiyay hadda ka hore sheekhu carab ah wuxuu tilmaamaya leeyahay markay gabadha dabcan ninka uu qayliyey sir buu u xadaya dumarka sir buu u xadaya wuxuu leeyay ninka markuu qayli qayliyo adiga waxba ha ka cararin ha ka tegin uu kuu gacan qaada xitaa walow uu kuu gacan qaado ama wax uu kuu dhufto ama cagtaada ama agtaagan tahay adiga u teg wuxuu dhaa laabta gacanta ka saar qaybta wadnaha gacanta bidixda ah ama qaybta bidigta bidixda ah aarka gacanta ka saara xaaji isdeji ha iskululeynin jooji fariiso shaydhaanka iska naar dhehe fariisi wuu degi ag fariiso qalad wuu dhacay insha allah hadda kadib waan ka baaraan degi ma dhici doono waan xallin waan wanaajin insha allah adigana qaylida buuqin iska yaree dhibaataa isku keenin isdeji biyo u keen markaas biyaha waa shayga keliya ee dadka dejiya biyo sii ag fariiso haajir raalig noqo waan ku dhibaateeye inaan kaa buuqsiiyo ma rabin intaa bismaa culays kugu ah waa shay keliya yaa ka naxariis badan xitaa marka dambe wuxuu dareemi kalsooni naxariis galgaceyl muxuba waa wax adiga aad ka keensatay heedhe wax waliba gacantiin baa la geliya hablow alla dumaro wax walba gacantiin baa la geli laakiin aaba gabadhi fahmi lahayd aaba gabadhii isku yani xisaabtami lahayd aaba gabadhii ninkeeda soo jiidan lahayd tu walba boorsad bay qaadanaya inta dharka buxsatee banaankaay taagan tahay waryaa cuniga iisoo siidaa waan bixi rabna anage oo cuniga inta u socota adiga boorsada cunig inta u socotiin hadda ka horaa lii sheegay inta gabar inta alaabta baagti intay buxsatay banaanka dhigatay baa cunigii show aabihii baa rareebayaa oo hayaa markaas le cunig maxaad u haysa maa soo siidaaysa waan bixi rabnaaye oo inta u socotaan guriganaan ka tegi rabnaa hayay war joojiya shayda war waxaas joojiya looma baahna adeer waa inaad waxaas joojisaan marka bal iminkan dhegeystayaashaan siinayaa saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin bal iminkan nolosha maxaa adkeeya ee ee laisku cunaa qoyska waa shayga koowaad bal horta aan ogaano nolosha maxaa adkeeya ee maxaa labada qof ee qoyska maxay isku cunayaan waa kow tan labaad muxuu yahay saadka qoyska ee tilmaamaha waad dhegeyso waxaa leeyahay muxuu yahay qoyska yacni saadka qoyska ee tilmaamayo in guusha qoyska uu dheeraado in qoyska guulihiisa iyo saadkiisa inuu dheeraado maxaa tilmaamaya bal dhegeystayaasha kuwa waaya araga ah kuwa waxgaradka ah kuwa markaasi indhogaradka ah oo wax badan fahmaan oo qoyska fahmayaan oo reerka fahmayaan ayaan u dhaafaya su-aalahaas iyo jawaabahooda si markaasi kuwan hadda soo kacaya kuwa yuusuf uu ku jiro kuwa hadda labada sana saddexda sana afarta sana shanta sana lixda sana iminka kukufaayaan oo isla kufaayaan oo isfiirinayaan oo csaaka waxba isku karin la bal sidii aan wax uga jaahil bixin lahayn aniga kuwa hasaabaha ku jiro kuwa shukaansiga ku jiro iyo kuwa telefoonada meelaha la gelgelaya kuwa la carcaranaya iyo kuwa telefoon maxaa iga qaban laad waxaa kama hadlaya aniga kuwaasi kama hadlaya kuwa ha ii dambeeyaan kuwa baabkooda kuma jira igmana imana soo wici karaan haddaada guursanina oo reer a yeelanina ha isoo wicin kuma baahni raali noqo walaalow walaalow ra- hadda waan kuu sheegayaa raali noqo dadka waxaan u baahanaya garaadada ah waxgaradka ah fahansan khibradda leh cilmiga leh fahmi kara qoyska wuxuu yahay soo dhibaatada soo halgamay soo jabay una soo dulqaatay dumarka iyo dumarka ayagana soo dulqaateen soo jabay fahmaya oo garanaya dhibaatada halkii jir waan kuu tilmaam saaki markaan barnaamijka tilmaama waxaan dhahay hadda ka hore labadii kun waxaan filayaa anuu secondary akhrisanaya waxaan filayaa anigoo meel soo socdo ayaa hooyo hooyo waa maama wallaahi ma garanayn waxay dhahday ninkaada gogosha ha ku cunin marka hore hoos ay u hadlaysay laakiin markay aragtay yaa dhahday kan hadduu soo koraya waxaan ma fahmaayo iyo hadalka kor u qaaday waxay dhahday hooy dhegayso si nabada ku teg edab yeelo tartiibso is ilaali ninkaagana shay baan kaaga dardaarmayo hooyo hee dhahda hooy maxay yahay gogasho ha ku cunin ninkaada sheekadeeda waan garan waayo cabbaar markay kasoo wareegtaan in la hosteg waxaan dha adeerow hee ii tilmaam oo ii sharax markaasuu ii sharxo ii koob sidaa marka hore kuu sheegaba laakiin taasi hadda kama hadlayne waxaan ka hadlaynaa muxuu yahay saadka qoyska ee tilmaamayo in guusha qoyska uu dheeraado muxuu qoys ku dheeraadaa maxaa saadka uu yahay qoyska laga dooba gabadha iyo ninka inay lahaadaan ama inuu qofka uu saadka u wato muxuu yahay saadka laga doonayo qofka inuu wato maxay muxuu yahay saadka muxuu yahay qofkaas gabadha ninka laga doonaya in guusha la gaaro sidoo kalena ay dheeraato noloshooda afartan iyo shan konton iyo shan lixdan iyo shan ilaa heerda marka dambe laga gaaro inay isxabaalaan oo qof kale uu ku tilmaamo ku sheego alla aniga igu fiicneed inaan ku xabaalo labad heer iska gaaraan isku caruur dhalaan isku nimco fara badan iska gaaro balqadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaal daqiiqadaha ilaa iyo inta tobanka barqnimo laga gaara dhegeystayaashan ugu talagalay si markaasi fikirkooda aragtida markaasi uga qaqaataan dhegeystayaal yuusuf bakada ee barnaamijka daadiinaha ku maasanta la socodka dhegeysiga idaacadda star fm codka gobolka qoybari haddii aad madheera ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay habasweyn iyo wajeer waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad ku sugan tahay gaarisa idhadhaab waxaad naga dhegeysanaysaa iyo sidoo kale tanaarifa masalaani sagaashan toddoba dhibic hal halkaa isyelo iyo balaambala iyo madowgaashi em gaashe iyo meru ay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex ay naga dhegeysanayaan sidoo kale marsaabid mooyaale eighty three point seven ama siddeetan toddoba dhibic toddoba ay naga dhegeysanayaan saaxiibayaal mombasa asxaabtayda xeebta wato swahili waxay naga dhegeysanayaan hal eber saddex dhibic shan halka nairobi ay naga dhegeysanayaan sida shiraar oo kale asxaab ato tiro badan iyo rashiid fumani hal eber shan dhibic sagaal saaxiibayaal muqdisho asxaabta naga dhegeysanaysana waxaan leenahay waxay naga dhegeysanaya inkastoo laakiin aysan soo wici karin barnaamijka ay markaas horaan ay sheegteen in cudurro daara ka sheegteen lacagta ay ku badan laakiin dhanka facebook ay kaga qayb qaadan karaan sagaashan toddoba dhibic eber waa sagaashan toddoba dhibic eber dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka uqaybir saaxibayl dhegeystayaal halkan waxaan u joognaa adiga sida markaasi wax badan aan isku fahansin lahayn si wax badan markaasi jaahil aan ka nahay aan markaas iskaga jaahil bixin lahayn dhegeystayaal aan isku waxaan tarno saaxiibayaal qadka telefoonka dhegeysadaan dhegeystayaasha marka loogu celiyo muxuu yahay saadka qoyska labada qof laga doonaya ee tilmaamaya in guusha qoyska uu dheeraado ama nolosha ay dheeraato nolosha maxay markaas u adkeeyaan labada qof ee markaas isku cunaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysaha qadka telefoonka ku jira barnaamijka noo daafuraya soo dhuwo walaalan ku salaamaya magacaaga
sayidi yuusuf waa abu muxamed abu muxamed soo dhow waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abu maxamed nairobi af- joogaa yaa joogtaan filayaa aa nairobi aan jo- agtaadaan joogaba shukran soo dhow cafwan bismillah uma asalaatu wasalaamu cala alxabiibi almustafa moxamed calayhi salaatu wasalaam markii ugu horeysa adiga iyo intina dhegeysanayso dhammaantood muslimiina ugu horeeya akuuna xuseen saaxibka xuseen aku iyo shiraar hadda sheegayso dhammaantood wartu waan salaamayo zara moxamed isri shukran haddaan ka qayb qaato bismillah beri akhi sax horto islaantii aad maarta yani hadal aad ka maqasho aha, ma maqlaysa Aad.
haddii noloshana ilaahay nolosheeda fiicnayo haddii dhimatana ilaah u naxariso sax adigana ilaah ku barakeeyo Ah, shukran.
waalidiintaas iyo adiga ilaah ku barakeeyo tan haddii aan ka qayb qaato aha, horta arrintan waa arrin diini ah aha, macnaha waxaa weeye waa arrinta ilaahay jidee sax nabi moxamed baa jidee salawaatu rabbi wasalaamu caleyh salaatu wasalaamu calayh haddii sidii ilaahay rabo aan yeelo haddii sidii rabo nabi moxamed aan yeelo Mhm, sacaadaan ku noolaanayna sax sacaada baa guriga ku wada noolaanena Mm.
biidni illaahi tacaala feri almustafa iyo mohamed calayhi salaatu wasalaam wuu sii ogaa wax hadda duunyada ka dhacayaani Mhm.
wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh geber afar baa loo guursadaa taas nin walba uu yaqaanaa Mhm.
bimaaliha Wanasabiha binasabiha wa jimaliha.
bijamaaliha bidiiniha Mhm.
hormidan diinna guursada Dhalin- dhalintaasuu ku bota diinta Sax.
sababtoo maalku wuu dhammaanayaa Mhm.
jamaal wuu dhammaanayaa Sax.
nasab iyo haddii nasab leedahay waxba kuma tarayso Waa runta.
haddii kulli isku heshana waa khayr Mhm.
laakiin lidiiniha Mm.
feri lidiiniha wiilkana waxaa la yidhee Mhm.
in jaa'akum man tardoona diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu buu yidhi almustafa calayhi salaatu wasalaam Ha guursado.
in tardoona diinahu wa khuluquhu fazawijuuh haddii aad samayn weysaan Mhm.
macnaa waxay fitnad baa dhacaysaa Sax.
jeebki ma dhihin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh Mhm.
hoola ma dhihin Mhm.
diin buu sheegay Mhm.
yani waxa weeye diinta iyo akhlaaqna waa isla socdaan Mhm.
mid diinta laga hele oo akhlaaq laga helana khayr baa laga heli ile wax dhan ilaahay baa haya subxaanahu watacaala Mhm.
nolosha dhan gacantiisa ku jirta ninkii dhaqan ama ninkii ku noolaada sidii isugu raalli ka yeh Aad iyo aad.
ama sidii nabi moxamed u jidaye macnaha waxa weye nolol fiican buu heli hataa hori baa ilaahay siinaya subxaanahu watacaala Mhm.
marka lidiiniha macnaha diinta loo guursado wiilkana akhlaaq iyo diina sabab maxay tahay wiil diin leh oo akhlaaq leh geber oo guursade walaashiida kuma ciyaaray Sax.
macnaha kuma ciyaaray Aad iyo aad.
diintii baa celinaysaa Mhm.
akhlaaq baa celinaya waa mid la raba waa intaasba nololna wuxuu ku wada noolaanaya nolol fiican Sax.
haddii kala tagana si fiican buu kula tagaya ma isma dhibayaan Mhm.
iyagoo agoobtinama isku qabin iyagoo aruur isku dhale macnaha waxa weeye isxiriirinay oo walaalaha macnaha waxa wax dhan waa diin waa yuusuf bakar diin haddii jirin Mhm.
nolol waa cadaab waa Mhm.
nolol waa mushkila waa hataa fiiri ilaahay wuxuu leeyahy subxaana haweentaad waa dharkaad buu leeyahay Mhm.
dhar baa uta ninkeeda ninkeedana dhar buu u yahay islaantiisa Wa antum libaasun Yani sababtu lahunna.
ula jeeda ilaah waa cajiib waa fiiri dhar buu ka tilmaamay Aad iyo aad.
dharkaa si kasta hadduu qaaliya dad iibsato Mhm.
wuu wasaqoobaya wuu dhaqaysaa Mhm.
macnaha waxaa weeye bii buu u baxan yahay Sax.
hoomad baa ku dhaqaysaa waa baasaysaa Sax.
iyada ma dhaqaysa ma dhaqaysa ma baasayse Mhm.
laakiin waxay waa wacdinaysaa Mhm.
haddii aad diin leeda oo akhlaaq leeda Aad iyo- walaale ilaah ka cabsaa leeda idan haddii diin leeda waa ku maqli dhark saasaa lagu tilmaamay tan kale Mhm.
nin dhar la-aana ma noqon karto macnaha waxa weeye nin macnaha hadduu karay islaan la-aan ma noqon karo islaana mid la-aan ma noqon karto Sax.
xikmadaasaa ku jirta Aad iyo aad.
ilaahna wuxuu ku tilmaamay assakiina waa meesha lagu has- hasiloori oo lagu helo Mhm.
macnaha waxa gurigaada Mhm.
hasiloori firi guri nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh Mhm.
umu lmu'miniina khadiija radia allahu tacaala anhu wardaahu waa islaan cajiib ahayd macnaha waa meesha ku deg jiray waa nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh Mhm.
macnaha meesha kasoo dhaweyn jirtay taasaa keentee in ilaahay jibriil soo diro Mhm.
oo nabi yidhaahdo khadiija igu salaam Mhm.
waxaan uga dhisayaa gurig yani gurigaan uga dhisay jannada Sax.
yidhi islaanta gurigeed fiirinayso oo ninkeed ku buuqanen oo ninkeed dhibeynen macnaha waxay gurigaasaa ilaah jannada uga dhisay sidii uga dhisay umulmu'miniina khadiija radia allahu tacaala anhu wardaah assakiina baa ilaah sheegay subxaana tan kale ilaah wuxuu almawadda macnaha waxaa weeye mawadda jaceylka macnaa bilahan hore markaad guursatiin Mhm.
iyadoo waxa ku weydiisanin baa u kanaysaa Sax.
iyadana adigoo wax wedi wax ku samaynaysaa Mhm.
guri ku hagaajinaysaa sariid ku hagaajinaysaa almawadda firi Mhm.
waxaa ku maad ku higa arraxma Muddatu warraxma.
yaa subxaana allah firi ilaah siduu u baangaray Mhm.
asakiina mawadda Datan warraxma.
raxma yarxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa arraxmaanu yarxamuhum ruxamaa mustafa baa aleh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh naxariista guri inuu ka bilaabata macnaha waxa weye islaantii ay u naxariisataa Mhm.
islaantii inay ku naxariisataa Mhm.
guri naarisa Mhm.
ilma naxariis oo la bare Mhm.
oo khayr la bare islaam baa la yidhe Mhm.
wiilki baa dagaal meel baa lagu sarreeya wiilkeeda Aye.
markaasaana wiilkaad waa laga adkaade Aye.
markaasaa tiri soo fiirigaa lama adkaanin yuusufa maqlaysa Aad iyo aad.
waxaa tiri lagama adkaanin Sax.
markaasaa la raadiya waa lagama adkaanin waxaa tiri see wax u jiraan Mhm.
waxaa tiri wiilkayga caloosh buu ku galay bismillaahi Aye.
oo kasoo baxay caloosh bismillaahi Sax.
waxaan u qabaysanaa bismillaah Aya.
naas waxaan ku nuujinaa bismillaah Sa- waxdhan waa bismillaah subxaan allah Aha.
weelisee looga adkaani baa tir waa wiil sidaasa sayyidina cumar bin khataabin radia allahu tacaala anhu wardaahu zamankiisa Aha.
nin baa soo dacwooday wiilkiisa cumar baa u yimaadee wuxuu yidhi wiilkiibaa aad i dhibaya Mhm.
cumar hore wiilka hala keno Mhm.
wiilkii baa loo yeere Mhm.
wuxuu yidhi war maxaad u dhibaysaa aabbahaad wuxuu yidhi aabbahay ani ma dhibina isagaa i dhibe Mhm.
see ku dhibe wuxuu yidhi hooyo iima doorin isagaan uun jid iska marayso buu i guur hooyo iga dhige Iska Ya guursada.
subxaan allah yidhi waalidiinta Aadiya.
waa mana waa waajib Sax.
intaad guursanin yuusufo Aha.
islaam ilmaha ku dhalayso inaad fiirisa waa Aadiya.
ma diin ma leedahay Aha.
ma islaan edeb leh Mhm.
ma islaan xishooriso Mhm.
fiiri akhlaaq iyo diin waa la- waa isla socdaan Sax.
diinta macnaha waxa weeye xishoodka Mhm.
iyo iimaankana waa isla socdaan Mhm.
macnaha waxa weeye ma kala maarmayaan Sax.
aliimaanu walxayaau mutaqarinaani addiinu walakhlaaqana waa isla socdaan Sax.
wuxuu yidhi hooyo ima fiirinin ninkan Mhm.
macnaha aabahayga islaan jid iska marayso buu hooyo iga dhige Sax.
cumar bin ukhataab wuxuu amray odeg in la karbaasho Aya.
tolo haddii joog lahaa meeqa ode baa la karbaashi ama meeqa wiil baa la karbaashi zamankanasi cumar joog lahaa marka waxaa leeyaha waxaan uga baxayaa Aha.
dhibka waxaa weeye Aha.
diin la-aan waay Sax.
diin dhanki diinta lagu dadaalo Aha.
macnaha waxaa weeye wiilasheena muslimiinta wiilasheena adig ka mid tah Aha.
ilaahay waxaan uga barinayaa geber diinle in idin ilaahay nasiibisa Aamin.
idinka dhigo Aamin.
gebdhooyinkeenana Aamin.
wiil diinle Aamin.
akhlaaq leh Sa- ilaahay inuu ku irsaaqo biidni illaahi Shukran, tacaala shukran.
kuwii guri leh gurigood ilaahay u barakeeyo Aamin.
kuwii aruur yeelan in aruur khayra Aamin.
oo diin anfacayso ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala kuwii dhalina ilaahay u hagaajiyo asalu llah an yajmacana cala alkhayr biidni illaahi tacaala mar labaad mar saddexaad yuusuf bakad waalidkaad ilaahay ha u barakeeyo Aamin.
adigana ha ilaahay ku barakeeyo Aamin.
wiilasha dhammaanta muslimiinta fi lardi kullihaa Ah, shukran ilahay taasaan uga idinka barinayaa Aad iyo waa aad.
abu muxamed wasala allahu cala alxabiib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu abu maxamed nairobi inaga soo wacay aad ayuu mahadsan yahay qiiradaasi iyo weliba waanadaasi uu kooban inoo soo jeedayo welibana anfacayso meelo fara- meelo fara badanna markaas uu taabtay shukran ayaan ku leeyahay shukran shakuuran wa shukran jaziilan abuna moxamed waa aabaha nabada waa aabaha een, idaacadda shukran aan leeyahay bal dhegeystayaasha kale qaadka telefoonadaasi inaa dhegeysalada mar kale ku xasuuso dhegeystayaal muxuu yahay saadka qoyska ee tilmaamaya in guusha qoyska uu g- u dheeraado mise uu gaaro waa tilmaamaha markaas laiska raba saaka saadka ama sahayda laga rabo labada qof inay markaas yeeshaan gabadha iyo sidoo kale ninka sidoo kale mahmaha iyo sheekana waad iisoo qaadan kartaa ee, wax weliba oo markaasi dadkaan ku faraxad gelin karo sidoo kale dadka tusaale u qaadan kara waxaasoo dhanna waa inoo furan tahay cid weliba kuanjani wazi haya soo dhow walaal magacaaga
hadawkugaadahayo ciiryadakuma xiraan uu kama guulaysta wiilgaydaada jecel uu wanagiisa baan ku rajaynayaa yuxuu guulaysta wiliga gadaal ha marin dawda mooyey allow gerkaa xijaab aminayn aamin magacaaga sheeg
yasa walaalkii aad baa gozolaa kiin cabdille waay dowlada deegaanka soomaalida ka faganay magacaaga
kiin cabdille kiin kiin kiin kiin cabdille aad baad umahadsan tahay soo dhowo kiine ogaanda way walaalkii ugu salaama shukran shukran shukran haye maasha allah barnaamijka kuwa afliina dee ugu bogaadina arag barnaamijka ka hadlaysa camba kama ogi khayra ku rajayna
aad bay umahadsan tahay gabadhaasi bay farxad gelisay oo wax yar oo brownbar yar bay iisoo qaaday waa ku mahadsan tahay kiin cabdille waan uga mahad celinayaa eh, kiin shukran ayaan leeyahay kiin eh, sida quruxda badan ay brownbarkaasi kooban ay siisay waa soo dhowo walaal waa ku sala- walaal waa ku salaama magacaaga
waa kaa qaada yuusuf yuusufo waa shiraar baahi Shi- oo xaafadda islii shiraar saaxiibow soo dhowo shiraarow wadada kow iyo tobnaad aad iyo aad waa eleven ahey marka miya horta waa ku salaamay aha waxaa waay horta wixii wacdi ahaa iyo wixii waana ahaa eh, sheekh abu maxamed baa dhamay asagana waa salaamay allah barakeeya allah xifdiyo shukran
Eh, maxaan ku dhaha haddaan macnaha ka- ku darsado maamaha waxaa jirta dhaqanka markii laga hadlayo soomaalida aha xogaad moodo inay yaro adag tahay sax
waxay dhahaan nimanka xaasaas kale islaanta haddii ay adiga xariir haddaad u gogosho aha xaran bay ku gogoshaa bay dhahaan sax alla ilaahay taasaa been ahayn
haddaad xaran u gogoshona aha xariir bay ku gogoshaa bay dhahaan haye
horta dhaqanku waa dhaqan dhaqan annaga noocaas oo adayg badan baa horta leenahay Sa- oo inkastoo odayaasha hore ay yihiin sax waxaan hadda aan ka hadlaynay arrimahan hadda qoyska macaan adiga aad soo jeedin odayaasha qaarkood madax xanuun bayba ka qaadaan haye
ninkaan islaamu nagu diraya iyo dhaqaabkaan islaam ulama dhaqmi karna laakiin dadki wax fahmaayo oo nolosha hadda casrigaa ku jiro oo sida shiraar oo kale ha waa- waa yani waa taladay wax ugu hagaaji lahaayeen oo A- aad iyo aad.
badan bay iska toosinaya sax
marka haddaan usoo laabto see reerkan yani nolosha ay ku dheeraan kartaa oo loo isku ogaan karaa aad iyo aad sahaydana ay tahay oo qofka uu ku qaadan karo gabadhiba ninka sa ay saadka laga raba maxay tahay Ya, dadkii hore hor dadkii hore waa dhihi jireen Aha.
hore ii sheeg eh, maama soomaali waxaa jirta dumarka ama u samir ama ka samir waa runta
war haddii haddaad adiga waxay iyada samaysaba aad u fiirto aha horta meesha wanaag kama imaanayo aad iyo aad haddaad adigana iyada ay adiga kuu fiirsato meesha wanaag kama imaanayo haye nolol marka waxaa la rabaa labada qof inay isku dheyla jiran yihiin oo islaanta markaa shucuurteeda dareenta adiga aad wax bedesho sax ayadana hadday way shucuurtaada wax qalada kaa dareen inay ayada ku bedesho sax
waxaa marka nolosha dheer lagu wada qaadan karaa horta is ogaal oo labada qof inay is wada og yihiin aad iyo aad naxariis Mhm.
cadaalad sax
iyo maxaan kurada ii sheeg inaad qofkan maxaan kurada aada ogaato adiga ninka ragga markaad tahay qoyskan adiga inaa mas-uul ka tahay sax haddii adiga aad wax hagaajiso inay Mhm.
wax halaabayaan aad iyo aad sababta ilaahi subxaana watacaala fiiri Mhm.
cadaaladiisa waxaa la yidhi gabadhan maxaan ku raha haddii muslimo tahay nin kristaan iyo inuu dhawaan Mhm.
haddii muslim maxaan ku rahaa ii sheeg ninkan muslimka laakiin gabadhan kiristaanka oo diinta kiristaanka haysta ama yahuudda ha guursado sax waxaa loo yidhi waa ninka inaan macnaha mar walba dhaqankiisa la qaadanayo sax
gabadha ninka marka wuu bedeli karaa Mhm.
laakiin gabadha ninka inta badan ma bedeli karto waa runta oo fiirso Mhm.
taa islaanta haddaad adigu salaada ka tagto Mhm.
salaada way ka tegaysaa sax haddaad tukatana way tukanaysaa oo maxaa keenayo aha adaa saameynaya saameynta aad ku leedahay baa badan waa runta waxa waye markaa mar walba horta ninka ragga waa inuu iska dhisto qoyskiisa laakiin oo asaga naxariis laga dareen Mhm.
gabadha haddii ninkeeda naxariis iyo cadaalad Mhm.
iyo u sheekayn sax iyo maxaan ku raha weji furnaan Mhm.
hadday ka aragto gabadhaasayta oo uu yidhaahdo wixii hagaaji hataa haddii inta maanta cuntada hagaajiso uu ku ammaano hadday berri hadlaysana sidii oo kale uu ku ammaano uu Sax.
yidhahdo maasha allah tii shanafanaada ka warksan ogowtan maanta waxaa weye waa wax la cuni karin oo la- la- lalaqa karinba sax oo cusbadii ku badatay milixdii haa laakiin gabadha way fahamsan tahay inay ka halowdo cuntada adiga laakiin ha fahamsiinin Waa oo haba runta.
dhigin canaan waa sax waa inaad tidhahdo maasha allah midda shalay oo tanaaba kaleeba aha walaalahay sidaanoo noogu wanaaji maasha allah gacantaa saaray u macaan aad iyo aad ilaa qofkaan jikuu galay Mhm.
dabkuu galay waa Mhm.
gubtay Mhm.
maxaan ku dhahdaa midibu gacanta iskaga jaray yani kulaylkii waa soo adeegay inta adiga waxa maada qaban waa sax
qofka marka waa inaad dareenka noloshaad qofka la qaybsato aha nolosha marka dheer oo labada qof ay isdheeraanayaan Mhm.
hadday caruur leeyihin hadday caruur lahaynba Mhm.
waa iyaga dhexdooda naxariis ka timaado khaasatanna ninka odayga oo reerka odayga ka ah aha wixii laga arko oo asaga gabadhaas kula dhaqmo bay inta badanna dumarka ay gabadhanna kula dhaqmaysaa shukran ragga waxaa le markaa la isdoosiyo Aad iyo aad.
dhaqankiina hagaajiyo markaasna gabdhaha dhaqankooda ha loo laabo aad waad umahadsan tahay shiiraar saaxiibkaas uu mahadsan yahay eh, da- eh, daahiye oo inaga soo wacay nairobi eh, barnaamijkan ku xiran arrimaha siyaasaddan uu ka qayb qaataa arrimaha qoyskan uu ka qayb qaataa arrimaha gargaarka uu ka qayb qaataa shukran aan kuleeyahay saaxiib iyo weliba dhegeystaye kasoo horeeyey abu maxamed iyo weliba gabadh yareeda buraanburka markaas ayadana iisoo dirtay eh, ama sidoo kale noo soo sheegtay eh, cabdile kiin cabdile kiin cabdile shukran aan kuleeyahay gabadhaas yar ogaasidaas yar mahadsanad aan leeyahay adeer soo dhowow halo star f m halo star f m asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu magacaaga yuusuf wakado waan ku salaamay maxamuud maxmudajo waa qoraag lbur
maxamuud maxamed miya maxamuud maxmud maxamuud maxmud maxamuud aywad maxamuudow
haa walaalkay maxaan horta abuu maxamed iyo ninkii ka jira dambeyd waan salaamay ma garatay shukran gabadhana ku darkiin oo ayadana buraanburka
gabarta lafteed waan salaamayna insha allah aad yaad bandheera miya
aniga haa waxaan saabanahay waa qoraag lbur daasuba daawo meeshaan oo laakiin reemadheera waa siday jira okay soo dhowow barnaamijka la socotay
barnaamij ka fiican si wanaagsan oo la socda ma garatay noo soo koob haye dhegeystayaal badan qad ku jiraan Sucan, barnaamij wanaagsan aad noo soo dhigteen aad iyo aad
wallaahi waxyaalo fara badan ayaan ka bahanay haye
alxamdulilahi allah in barakeeyo waxaa la yidhi aha
uurkooli ayaa ugaarat yaa
uurkooli ayaa ugaarat haye waa maamaha soomaaliyeed sax
uurkooli ayaa ugaarat marka ay labada qof uurkooli isu yihiin aha wax kasta ilaahay ayaa u sakhiraaya sax
laakiin meesha hadda uurkooli la waayo aha wax iskugu raaxaanaya ma laha aad iyo aad horta ninka iyo gabadhiis guuri labada qof waa isqabta aha oo labada lamaane eh sahayda laga doonayo haa aha
horta inay uurkooli noqdaan waa lagama maarmaan haye
maxaa yeele hadday meesha uurkooli noqoto mugaa alxamdu iyadana mugaas adina siidaa ay ku abaartaa ha iyadana magaas imaado aas abaarta aha meesha horta faa'iida ma laha waa sax
alxamdulilah marka inay ulisu docodo oo alxamdulilah wixii maxaa liyi wasta inuu kaalmaysta bisabri sabarka waa aha wixii adag ka waysana uu sabarto wixii idin kaa waysana ay kuu sabarto waa sax taas waa horta lagama maarmaan aad iyo aad midda kale ragga ilaahay afar asudile haye
maraas midaas guursatay mid labaad ku darays Aha.
awjadiistii hore ku qabtay markaas tun labaad ku darays haa ha filinin sidii hore waxa inay ka bedelaato isbedel asbax waa dhici oo yacni tidii hore wix- tii hore wixii ka weysay inaad tan ka heli ha yacni maskaxda gashanin ilayna maxaa yeele marka hore gabadha waa iyo adiga unbaa isku heleen ayada wixii waysa meel kale ay mareen ma qabin adigana leemadaan ubaas fiirsanaysa moog haye ninka mas-uulka oo midda kale hadda reerka u keena adig waay moog haa
marka inaad labadii qof oo labada lamaana oo midii meel aad ka kala keentay oo midii dhaqan ahay iyo midii hooyo ay soo kala tarbiyaysay aha ood la kala kulantay inaad isku dhaqaalaysata ood alxamdulilaahi ninka loogu baahan yahay adiga oo mas-uulka ka ah marka adiga maxaa hadalkaadan ka dareemaya maxamedow waa sho waa laba
ayaad mu warsani haye iiwad iiwad haye
ma garata adiga waa sax
marka inaad labada qof isku dhaqaalaysato ood maxmir samaysa ood alxamdulilaahi sidii waa bilcamaad ilaa faa-idi waaba aragtay oo dabaa ku kordhoomi oo ciidana ku kordhoomi oo calaf baa ku kordhoomi ma garata waa sax laakiin aad shaydaanka hadda aydaysildhin maxaa yeele naagtan hore kaliga dhaleed waa sabri jirtay darki wax badan oo awal ku sabri inay ku sabri wayso waa iska macquul marka l- waxaa sahayda laga doonaya marka qofka inuu qaato marka hore maxay weeyaan adeer
yaaba waxaa marka hore laga doonaya qofka inuu sahay ahaan qaato ee oo intuu qoyska gelin maxaa weeye waxaa laga doonaya qofka waxa laga doonayo oo fikir ku horeeya horta waxa waaye alawal inaad alxamdu ummadda nabiga badiso oo faa'iidaysato oo calaf iyo ciidanba ay ku siyaadaan ubaad adigu fikir waa sax
marka dee fikirkaada inaad kaa halaabin oo marka ra'yiga isku maxmil leed oo labada bilxamood kula dhaqmi leed inaad soo dejisid oo xeeladaysato waa adiga lagama maarmaana aad baad umahadsan tahay adeer waan ku salaamayaa in badan are- adeer maxamuud maxamed
waan ku salaamala gay macnaheedu.
shukran aad buu umahadsan yahay hogaaskaasi dhanka etoobiya qaybteeda maneera naga soo wacay soo dhawaan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ninkii ragga ahaa xuseen fallayr
aa niyahow waa salaaman tahay adi iyo ma- eh, sheekh sheekh maxamed Hay.
nairobi nairobi kula joogo sax
waxaan idin salaamay haddaan u guda galo barnaamijka waana soo koobaysaa maanta
aad uguma sii dhibiiraanay haye
maanta waxoogaa laamanka iga yar dheeraadeen oo fahme fiican mali oh, waan ka xumahay ninka ragga ahaa in maanta maxaa gaariga ma imaanin
gaarigeenii uma imaanin waddo kaleu naga maray oo xilli hore u mari jiray sakda dhexaa mari jiray oo ku ogaaya maxaa dhacay
waa niyahow ma ogi ayaantii iyo wax isbedeshaan garan waaye maya adiga hurdo kula baxday adiga hurdo kula tagtay ugaas Ay- sidii aad ugu ogeyd baan usoo jeedaa weli maba seexanin oo muxuu muxuu u tuuri waaye oo jawaanka u tuuri waaye meelaha marka hore lagu tuuri jiro laga qaadi jiray
oo saacad bedel iyo wax dhaca waan garan waaye horta xalay adiga waxa baa iska yar dhacay qaw qaw baa mogtay dalinkanita un dadka hayay oo sidii wixii uu shor kugu daayay camal maanta ishaa gaaban ishaana dheer tan bidixda tan bidixda miya habse laa ilaaha ila allah walaa- walaa baliirow Eh, eh, maanta tee kala dheer tee kala dheer mid baa dheer habsaake mid baa bidix miya tolo mise midigta
nee, hada daan laamaanka haysanana waxan baa iga maqan horta qayb un baa iga maqan qaybta iga maqan waa ii sheegi doontaa baan marin war walaalo hadee gabadha ma arkaysid maanta balaa ku ku- yaa ku- kugu dhacday yaa Me- meel kale aan sawir ka qaataan lehe
maxaa la- maxaa la xuseen baleerow
calle tala bilcaane tala bilcaan iyo tooro la-aad bataray luqunta kuu sulan maqash haye haa
walaa haddaa horkacda horta taro umaad luqunta gashan haye
in la reewan bay ku socan yihiin haye maxaa lagu reebay marka eh, ma- eh, xuseenow maxaan ku rareebnaa waxaa la dhahay beenna waa lagu soo xarogeliyaa runna waa lagu dhaqaay haa marka adiga hadda waa saasaa ta- taasaa maanta wadaa
Meesha- meeshaas igala qumanaatay meeshaas ila aad horta waan u jeedaa in halkaas ay kula gashay
haye
marka horta sheekhi baa aada u soo kooba hadalkii oo dhan oo maaragtay hadal baaba dhammaanaynin moogi in meeshaa lagu akriya iska fiicnay ha sax
laakiin waan iska sii wadwadayna oo waxun baa nooga soo bix waxun baa nooga soo bix anagana
aa waxan baa nooga soo bixi saacadana waan isku dhaafinaynaa ani maanta jaadla-aan bani aad iyo aad marka ma dhankeyga soo fiirinaysaa
war dhankaadan aada usoo fiirinaya maanta
Wa- waxaa maanta waxaa lagu kaar baa lagu siinaya xuseen falero kaar baa lagu siinaya reerkii iyo qaraabadii iyo qoyska aad kula hadashay reerkii me- meelaha fogfog jireen baa lagu siinaya adeer
Wa- waad mahadsantahay aada iyo aada waad laakiin mahadsantahay.
abu ab- abu maxamed baa imaqlaya waxaa laga hadaan arrimahaasi aan guda galo Ee, inuu dha waa qadcan waa xaaraan mar la ogolo waana yuusuf ma kugu ogol
bakad bakad Eh,
arrimaha way iska dhagaysan yihiin waxaan kasii wadayna male aad iyo aad waan ku arkaya inaad bargo tahay gowne
haye
waana waana si toosaa loo sheegay lambarkaa zerofoga raadina u kaaday aad iyo aad waraa xuseen xuseen falirow
ee waryaa gabadha maanta kolba ma arkayside waa indhaha bal mid furo mid labada fur hal waxba laguma arkay hadda ka hor dumarka laba indhoo lagu firiya hal halma loo xiro ma garat
Haye.
marka gabdhaha hal gabdhaha hal ha u xirin aad baad umahadsanta xuseen faliir shukran
indhaha mid ii soo fur waa tahay waad mahadsan tahay waa in labada loo furo halbaa u furane waa isha ka tana u furan si iskugu qaban xuseen fariir saaxiibkay waa nin kaftam aan isku aqoono shukran Eh, waa kaarkiis baa loo diray laakiin ma aha howlahii kale ah oo uu sheegaya ma aha Waa- laakiin waa saaxiibkay aad aan ugu kalsoonahay Eh, soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow magacaaga ii sheeg walaalkay waan dhegi fardooso gaar fardowso maxaan kugu daraa fardowsoy fardooso xasan fardowso xasan barnaamijka la socotaan filaya fardowsoy aad iyo aad bal ka qayb qaado
barnaamijka baan ka qayb qaatay aha
kaarku wuxuu u baahan yahay samar iyo isfahan waa sax
dhibka inta badan waxaa keena isfahan la-aanta iyo samar la-aan maxaa dhalinaya marka in ay arrintaas ay dhalato waa midda saaka aan ka hadlayna fardoosay oo leenahay qofka waa inuu saad yeesho waa inuu sahay yeesho qofka marka sahayda adiga hadda ka fardoos ahaan maxay tahayd markii ugu horreysa guriga intaa degan aan lahayd reerkeeda waan ku simaamulanayna oo dhibaato iyo buuq waan ka ilaalinaya wuxuu koobka kaga ahaa muxuu ahaa waxaa ka mid ah samarka haye
soo wadaadka samar hadday lahayn wax ka-ana ma jirto waa sax aniga kula hadlayo markaan ninka guursanaya aha markaan is- marka hore waa isfahmi wayno marka maxaan aan dhaho hoogaa wax igeydo aan dhac kor haywareerin aan yar hinaaqa aha dhib bay kusoo asaga ereyga horta waraarka haywareerin ragga dhib bay kusoo oo dabcan marka dambe uu kaa uu kaa jaray uu kaa goyay marka dambe afkaada kamuusan san bixin kamuusan bixin
dhahay laakiin muxuu dhahay maxaa ii dhihi ereygaas ma rabaa idin waan ka raaligeli marka haye
markii marka maxaa ogaada waxaas inuu keenayo isfahan la-aan waa runtaa sax
markii dambe waa fiiriyey ani marka waxaa is dhahay bal inaad samri karto isku day oo arrimaha wareeradan iyo sheekadan inaa xirto baabkiisa haa oo macnaha reerka samar baa lagu dhaqaa inaad samri karto oo qofka wax waa ka xumahay fardowse xasan waxaan filayaa inay dib ugu soo noqon doonto gabadhaasi laakiin xamdi ayaa kacandi iyo haatinaysa xilada yuusuf oo mikrofoonka soo furo oo warg- da- dabcan dhegeystayaasha hadal iyo sheeko fara badan waad ku wareerisay Eh, dhegeystayaal aan kaa dabagaya iminka uma baahanta telefoonka casriga ugu dambeeya sida xamdi gurey telefoonka iminkan gacantii ku rogrogeyso ay u sasalaxayso inaad soo adigna maanta soo qaadato telefoon casri aan ku hayaa saaxiibayaal waana shirkadda keliya safaricom iminkan ay doonayso inay kaaga jahalbixiso sidoo kalena ee dunidan casriyooday ay kaa dabageyso adigoo geelaada la jiro arigaa la jiro dameerahada la jiro ayaa markaasi la socon karta waxa dunida ka socda saaxiibayaal haddaba shirkadda safaricom iminka waxay mar waliba macaamiishada u haysaa adeegyada wanaagsan waa ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u- u haysaa u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji oo aad markaas ku iibsan karta labaatan shilin maalin waliba safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiishada ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neuray bro aad markaas ku iibsan karta labaatan shilin maalin waliba Ee, fursadda ayaa waxaa keliya markaas kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muyisi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabambe ama tushlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaas telefoonka two g three g adeegan waxaa markaas la dhaa lipa mudhoga mudhoga micneed markaas intaa tartiib tartiib markaas ka bixdo adiga markaas deg deg buuqa markaas isan qamin tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga oo aad markaas internetka u isticmaali karto waxaad markaas kaga faa'iidaysan kartaa kara een waxyaabo badan sida markaas inaad ka barto xirfad cusub googleka ayaa wax sidoo kale kaga baaran kartaa ama ka ka baari kartaa waxaa sidoo kale u adeegsan karta wax waliba adiga qofku u adeegsan karo inuu guriga markaas kaga soo shaqeeyo oo u isticmaali karo tilmaamaha qaraaradda google googleka ama sabir sidoo kale ku qaadi karta waxaasoo dhan waxaa isku xaabsaday isku fuuqsaday telefoonka ee cusub ee new new raybro dhegeystayaal haddaba dhegeysta waxaa muhiim in markaasi gabadha sidoo kale wax badan ay kaga baran karto qaybta markaasi youtube-ka uu telefoonka uu leeyahay instagramka telegramka waxyaalaha markaa halkaas loo dhi- lasoo dhigo oo halkaasi shaqooyin fara badan ay ka socdo qaybta cunno karista qayb isqurxinta iscilaansaarka harqanka waxaasoo dhan waxba intaasi kusii dheer inaad dugsiyada waqtiga markaas ay furan yihiin ay xiran yihiin waqtiyada caruurta casharada layliga loo soo diro dugsiga madaarista iskuulada waxaasoo dhan markaas qofka inuu kaga faa'iidsan karo macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay markaas u kulmaan telefoonka new new rebre awa new new rebro iyo in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxa micnaheeda tahay in haddii markaas u isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iidaysan doontid wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas aad u fiiriso qarac star five four four hasha kadib maxloo lipa mudhogo mudhogo haddii markaas u qalanto waxaa markaas kaga faa'iidaysan kartaa waxaana aadaysa dukaanka kugu dhowe safarka markaad lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsi badan inaad kaga faa'iidaysa dhegeysta kadib waxaad bixinaysa lacag gaaraysa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay markaas fursad kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib iska ka bixiso haddii markaas ad aadan fursad markaas u haysanin inaad hesho waxaad markaas micnaheed tahay inaad markaas haysato telefoon casri waana diiradda markaas saaraysa dadka haysanin ama dadka waxaa la- la saaraya dadka ti- diirad- diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka smartphone dadka telefoonada casrigaasi ay haysanin dadka markaas dooshilaha niicilaha la kufaya betriga ka dhacay iyo dabka ka dhacay iyo sida inta oo ka tegay caruurta oga tegay iyo waxaasoo dhan aanaga rabnaa inaan markaasi kaa xorno oo kaa turno mise aan telefoon laba telefoon aan kuu dhibno midna dhegta aan kuu saarno midna gacanta kale aan kuu gelino adigoo markaasi laafyada iyo xaragada allah no no way no way star five four four hash xidig shan afar afar afar geys ayaad ku dhufanaysaa adigoo markaasi madaxada si fiican u dhutinayo mise madaxa markaas si fiican u ruuxayo ayaa hawsha si fiican u kala wadan doonta aan ku leeyahay maanta fursadayna ha ahaata shirkadda isgaarsiinta safaricom aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba adigu saaka arrimo qoyska aan diirada ku saaran kaga hadlaynin muxuu yahay sayiga wuxuu dabcan waa raalli lahada muxuu yahay saadka ama qoyska ee tilmaamaha ee markaas guusha uu qoyska ku gaari karo kusii dheeraan karo kusina jiri karo dhegeystayaal oona reerka markaas uu kusii ballaaran karo si markaas gabadha waxay u fahanto qoyska sababta ay u maatay danta ay u maatay ninka sidoo kale sababta ugu soo guursaday danta usoo guursaday iyo waxyaalaha markaas labada qof ay isla kaashan karaan isla sii wadi karaan sidoo kale lagu sii xiriirin karo qoyskana ku ballaaran karo laiskuna dulqaadan karo laiskuna fahmi karo dhegeysta sida markaasi qararo dad dabcan ay tilmaamayeen khubarada dhanka markaasi kaga faallooda arrimaha qoyska waxay sheegayaan in toddoba sano kadib markaasi qoyska uu salballaarsan karo sidoo kale uu ballaarsan karo uu fariisan karo laakiin inta ka hore waa sheeko mala awaal ah oo markaas laba qof ay adkaanayso inay markaas isfahmaan laakiin dulqaadkiisa marka wastaciinu bisabri wasalaad ayaa markaas la sheegay salaadii in la kaashado iyo sabarka ayaa muhiimadda ah dhegeystayaal laakiin muhiimadda waxaan leenahay saaxiibada dhegeystayaasha idaacadda star f m haddaba sidee markaas qoyskan kusii jiri kara kusii waari kara tilmaamaha qoyskan guusha uu ku gaari kara iyadoo markaas loo fiirinayo saadka qofka labada qof laga doonayo inay wataan inay sitaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waqtigoo sii cararaya awgiisna balqaadka telefoonada dhegeystayaasha aan u furo si markaas barnaamijka uga qayb qaataan saaxiibada kala duwan iyo weliba duqeyda wax ga- oo kuwa markaas garaadada ah, wax aragga ah een wax meelfo ka fiiriya arrimaha qoyska u xel dheer ayaa markaas u baahanay in bal ay wax noo sheegaan noo tusaaleeyeen noo taariikheeyaan wax badan noo faa'iideeyaan soo dhow waan ku salaamaya waan ku salaamaya walaal iska gaab raadiyaha naga dhegeysanaysa fadlan qofka isma fahmi karo haddii eelada uu naga dhegeysanaya ay ku dheer tahay taasina way nagu adag tahay aniga ma fahmi karo dhegeystahana bannaanka joog ma fahmi karo marka waxaa kuu qasbaysaa inaad iska jarato telefoonkaada soo dhowo walaal waan ku salaamaya magacaaga codkaada wuu hooseeyaa codkaada wuu hooseeyaa waan ku maqlaya codkaada wuu hooseeyaa waa tahay waa hadaa intaa ka badan hadli karin waan kaa gudbaynaa soomaha marka dad kale aan siinaynaa waa tahay mahadsanid waa tahay intaa ka badan haddii hadli karin gabadhaasi waan ka baxaynaa way ku maasantahay laakiin sida juhdiga dadaalkaasi ku bixisay si ay uga soo qayb qaadato aan uga mahad celinaya xigaha kale qadka telefoonka siinaya star f m soo dhow ku salaamaya walaal magacaaga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaaga
waan ku salaamay waa daa-uud khaliif oo ladeera joogay daa-uud khaliif soo dhow daa-uud khaliifow niyow aad baan u doondoonay maanta oo gacantaan igu daashay cafwan cafwan daa-uud khaliif waan kaa raaligelinayaa inaad daasho ma- waa igu qalad anigana haa waan ka raadli haye haddaba waan helee shukran soo dhowow baaba niyow horta waxaa jira ani nin oday baan nahay sheekadan hadda ad haystaan wax badan baan ka sheegi karaa waa sax
Een, waktigan horta maanta la joogo isbeddel fara badan baa jira haye
isbeddel markuu jiro adduunka dabeesha sidii unbay u socotaa waagi sidii unbuu u barya qoraxdu sidii unbay u dhici looda iyo geela waa isku sidiisa anunta ninka baadeanaya oo baadiye ku weynaaday haye
wax badan baana baadiyaha sheekadiisa iyo dhaqanka soomaalida aad oga hayaa ha ha ha ha ha haye
meeshan dad horta bilcaanta haddaad saa u fiiriso waa geedka bixi jiray oo noocii um caleenta un bay bixiyaan
haye geedka bixi jira moogtahay maneel hadduu ahaa abaq hadduu ahaa jubeer hadduu ahaa geed kasta cale sidiisa u waaya caleentiisa buu bixiyaan dhacaankiisi haye
bilcaanta unbaa sideedii taagan horta oo waa tarigii geedkii oo ayaga caleentoodin bay bixiyaan waa meeshooda wax meel kamay dhaqaaqin horti kamay dhaqaaqin haye
gabadha gabadha markay dhaltay gabdhahan dhalonta jiyaani kuwana waa soo ciddaydan keeno waa guursoordo bay iidhahayn waa sax
gabadha markay yar tahay waxay bilaabaysaa inay qoy soo yibiliso inay dab shido haddaad fiiriso adigu iisoo haddaan holo u dhalin waa kuwa kula dhasheen iyo bal ka fiirinay saa u eg waa waxay bilaabaysaa hawsha bilcaanta waa sax
meeshay u socotay ilaahay u uumaba waa saas haye
soomaalidana dabeecaddeeda waxay iska ahaan jirta wax dhiiga ku jiro haha
diin bayna ku dhaqan jirta soomaalida di- dhaqankeeda diinku waa waa sax ilaa haddaba
ilaa al'aana dhaqankeeda diintu waafaqsan yahay waa sax
laakiin maanta waa la dhumayo nihow ilaahay maqaadirtii dadkii dhaqankii horeo dhan baa dhumayo dadkii laguma dhaqmayo haye
gabdhaha dhaqanka horey rabaan aha
guri ninkii uguma imaanayin waa sax ah ninkii isaga ahaa uguma imaanayaan dadkiinan adigaba codkaadan ka garanin yar baa tahe aad iyo aad dadkiinan dhallinyarada ee niman yahow bal aad isu xasuusta oo diinta iyo dhaqanka aabihiin u ahaan jiray iyo dib u fiiriya oo dhaqanka soo celiya oo gadaal u laabta
waa la soo celin karaae aha sheeyooyin badan hadda haddaan wax ka taabto aha
berigii hore waxay ahaan jirtay gabadhan markii reerkooda lagugu dhiso ood reer noqotaan ood is aragtaan ood isqaabishaan qof walba meeshii uu ku socda deginka uu rabaa horta la helay waa
ayagoo isku faraxsan baa la isu keenaa waa sax
farxii ragga gabadha sii loo soo jiidi markii aqalka la keeno iyadoo ku jecel baaba in lasoo jiiday kolkii aqalka keeno gul baa lagu bilaabi jiray dhac dhac dhac dhac saddex ulood baa lagu dhufan waa saddexdoo dhabarka jiray looga dhufan jiray bowdada aa ee bawdaa lagaga dhufan jiray waa sax haye
ma tama may dareemi jirin
oo marka usha
ma dareemi jirin Ush- usha usha marka micnaheeda maxay ahayd oo daa-udow usha afqad baa la dhihi jiray afqad waan afqadan haa waa sax haye afqad baa la dhihi jiray marka kuwa ushi waa ka maqan
ay saddex ulood baa lagu dhufan haye
wixii ka dambeeyani aha caawa markii guriga loo haydo aha ushi aayar waa loo duduugiyo waa la fiirin
ya
ushii baa saa waa loo dandalini caaw bal ushi aan kugu dhufto aawadka dabeecad bay ahayd baa la dhihi waa saliidii subagii lo-da yaa loo marin loogu dilaygi So- haa sababtii markii aad soo qaadatay iyo alaabtii baa saa loo marmarin waa loo waa lagaga farxin gabadhi oo marka sheeko kale oo meesha ku qar- ku qarsoon baa jirta haye ii wad sheekaa meesha ku qarso haye sax
ayadana waxay ku leedahay haddaan ushaa igu dhufan aha kaama heleen indhahada ilama isa ima kala furmeen waaye waa wax dabeecada isi ahaan jirtay waa sax
wax diine ma ahayn laakiin war lagu sii daawada hadalka adigaa wadataa haa hadda waxaa imaadeen kuwa u doodaan xuquuqda dumarka hadday ul kuma dhufan kartid gabadhaadi u dheg aad ka siiso xafiiskoodaba taagan yihiin waniyo waxana dhumiyo horta waa kuwa
haye xuquuqda annaga ilaahay baana baray oo markii horeba waan garanayne ah,
islaantan gurigan cusubani hadda lasoo geli iyo ninkan dhacdhac baa usha laga siino waxoogaa marka hore way carsoonaysa wa- way xaroon markaa ul hadday ku dhacdo waa kiis baa ka kici hadda waxay ku leedahay xor baan ahayoo meeshaan rabaan geli karaa meeshaan doonan aan ka bixi karaa meeshan danta baahida baahinti baahidi baahidiina isu keentay aan kala gudana keli aan kala danaysana hadda bilaabeen Ee, waa rune aha
waxa maroorka raggiinan yaryar bay ka socotaaye nimayow hala bedelo waa inaan hagaajinaa waa inaad hagaajisaan sidii loogu imaan jiray gabadhan gabadhan sax
horta waa walaasha
aha nin walba soomaali ah walaashii buu qabaa waa sax
mana isfuraysaan oo walaashaa cid kaloo u dambaysa mana ciddi dhasho way soo korisay aday kuu soo korisay kuu dhiig waa inaad ilaalisaa oo qadarisaa oo ixtiraamtaa oo halkaa ku kalkoolisaa waa inaad ixtiraamtaa oo adiga rag baa ilaahay kaa dhige samar weyn aad la imaataa oo gabadha samar aad tustaa oo mar markaad darbaaxdo oo idin adkaataan aad aayarka dhalanka u talaxda ah hadday caraa keentay adigu baa keentay inta badan horta waxaa lagu darayaa lama bilxaanta keena waa sax aad iyo aad ninkana waa xanaaqi baa qaadaya gacantii baa ka horeysaa kina canaag buu qaadaya maxaa bilxaantana kolkay keentana ninkaa ka keentay ogow marka haddii markaan raalli aan gabadh aan raaligelinaya marka halkaan ku raaligelinaya ma ayadoo boodkii xoolihii daba socoto mise ayadii oo guriga ma fadhiga iska fadhido ayadoo jikada warmaan raaligelinaya marka waxaad ku raaligelinaysa horta waxaa waaye maqribkii kolkii la gaaro gurigaada hortiisa waala ilaahay waa sax waa haysaa ii wad haye gurigaada hortiisa soo fadhiiso oo saataada kusoo agfadhiisto ayada la sheekayso waa sax
idinka waxaad samaysaan maqribkii buu timaha feeran oo dhar buu xirani magaaladu aadi barkood kiila qaad iyo waxyaale adig haddeena xulin baa laga yaaba iyo meelaha ka qaadanayaan allaha laga qabto haye u sugaysa maqribkii meel kale ku tukaday meel kale alaabtiis ka bilaabay lixda saaca habeenni buu gabadhii u imaan marka ka hor muu raaligelin maalinta wuu jifaa
maalintana wuje lixda saaca habeenni oo gabadh adu imaanaysa aha maxay naagtan reerkan soo reerkaadi maaha waa sax
ha i wareerin inti gabadhi hadday aad sheegaysay meesha sorta ka imaata waa runta aada iyo aad marka aha gabadhii seedaman waxaan arkay beri anigoo dhalinyaro ahaa meel baa ka soo shaqayn jirnay baadiyana waan ahaa markii dambe oon xoogaystayna hoogaa magaalada waxbaan soo gangalay oo nimankoo leysinay leysin jireen xoolo u rasaaci jiray oo waa cilmi kale ma lehen af soomaali baa naqaanin mhm
markaasa meel baan joogi jirnay oo da- cid ba- magaalo meel aan ka dheereen baan markii dambe usoo gagalban jirnay oo la- markaa laba nin baa meesha degenaa waa sax
laba nin baa meesha degenaa kaarkaa maka aadanaa laakiin oo kuu dhameeyo Lam- lambarkaad waa hayaan waa lambarka lambarkaad inaan hayaan u- waan u malaynaasho daa-udow
yaa ii wad lambarkaada inaan hayaan u- ya- inaan hayaan u malaynaa lambarkaada ii wad laakiin
ehe haye marka eh, waxaa waayey eh, nimankii qaad iyo wax bay cuni jireen oo aniga markaa nin yar baan ahaa manaana guursanin aha
bahalka rediowga berigu bilowday eeda nin baa rediog soo gaday waa sax
rediowga markasoo wakti aaran aday aheede rediowga nin baa magaalada aadi qaadkii buu soo qaadi dhalinyaradii raggii yaryaraha ragga deelka ahaa mhm meeshii rediog waan isugu tegi habeen aqalkaasaa la tegi habeen aqalkaasaa la tegi habeen aqalkaasaa la tegi waan ka sheekaysan waa haye
habeenkii dambe gabadhii ninkii rediyo golaasho bilcaantii waa un la tashatay oo naa rediyogu xigin naag laga dhigtay gabdhaha ka qaylinayeen aha naa aduu ninkaada soo gaday laga jejin ariiq
riiq aslankiisba haye
casarkii markii shilmaha fiidkii lalahaa maqrib kolkii lasoo tukaday meeshii gofadii caawa la tegi jiro xaggeeda isugu tegi jira meel meel baa la fariisanay mogta haa
ul weyn bay soo qaadato oo meeshii bay dhigato oy heblaay iisoo dhigi rediyogi haye
ushina gacanta bidixday ku qabsatee gacantii midigtay ku qabsatee gacantii bidixday kusoo qaadee meeshii banaanka ahayd markay la soo maraysay aha yay ushi intay qaadatay bay shan falliir ka kala dhigtay rediyogan waa wax lagu lama way kala jejebisay digi iyo dambe intii dambena labada lugood dhaxdooday ugu fato org waxaa la tegi la tegbay waa sax
ninka wuu yaaboo nin aqlila buu ahaayo wuu kacayoo niman odayaalo xagga fadhiyaa buu u tegey haye
wuxuu yidhi warsiganaa igu dhacdee aha rediyoga aan lacagta ka soo bixiyeyn rediyoga bega lacag badanba mu ahayn laakiin lacagtaa madunadii jirin waa wa- dabka aad bay u xiiseyn jireen oo dadka wa- aad ba yani waa la ilaalin jiray xitaa ka maraa loo xiri jiray waa la waa waa- aad iyo aad maran la xijiyey waa la qurqurxin waa la qurqurxin jiray haye
marka waana midkii teebka ahaayo national balsonic baa la dhihi jiray berigii hore oo wa- kaasuu ahaa oo markaaba lagu cusub waa sax
ninkii nin degan buu ahaaye odayaal xagga fadhiyaan buu tago wuxuu yidhi war niman yahow mashaqaa dhacdee gabadhii way igu carootay rediogini way jejebisay haye
nimankii way isfiiriyeen oo dee ninkii wuxuu yidhi niyow waxaan ku weydiiyey hadda maxaad rabtaa inaan samayno haye
nin oday ahaa bacdi yidhi war waxaa la samayna isaga ha weydiini ah makoosada isaga un baa lehe kacgabada u raaligeli meel uu seexdhacow ha hele odaygii baa soo kacay haye
adeero wuxuu ku yidhi rediyoga hadalkiisa markaa ninkii rediyoga aad waxaan wejinaya moog aha
redio sheekadiisa liga daawa habeeno hoy junior goor habeenimaa la joogaaye aha maxaa maxayo gacankaadka maxaa keenay haya
adeer raadle hoog bay tiri gacankaadkan waxbaa keenee nin oday inay gaarina maan moodaynin laakiin hadda way dhacdeen aha
reedioga dad badan saan u nahay wuuna diree aha rasid baan u jejebiye asaga maxaa la iga rabaa bay tiri marka haya
waxaa la yidhi ninka gurigiisa nabad ha kusoo hoydoono ha reediogii ha oo marka yani yani xanaaqaasi wax baa loogu xalaaleynayaa gabadha ba in buuq iyo habeenkaasi eh, eh, inay dhaceen waa sax aan fahme aad haya
markii dambe haddii la iswareystay aha waxay tiri reedio baalka wuubana dhibay haya silcaanta oo dhan baa ka dacwootay reediyii haya
marka horta dhibaatada raggaa keenaayo waxaa ninki idinka waaninayaa gurigan maqribka soo fariista waa waa diyaar waa diyaar ugaas waa diyaar gabadhaada la sheekayso waa sax wakti la qaado oo la kaftamo oo la sheekayso bal xog warayso amar ilaahay wax dhilxaane wax ka dhacay shaqadooda aha shaqadoodaa badani aad iyo aad hadday wax ka dhacaan haboodine maxaa walaalay xataa iyeesho dheh salbalaarso
ahay haddii runta la sheego waa walaasha aha waa kula nasab waa sax wax walbana weliba haddaad xigmada weyn eed arkaysa dadka ragga uu wato bilxaantay ka imaata waa waa wax- waa wixii la sheegaya ninka wuxuu adiga ka- dabcan oo aad ka barataa ku dhaqdaa haa waxaa ka barataad ku dhaqdaa xigmad weyn baa laga barta islaantaas islaantaada keliya haddaad u fiira yeelato aha
gurigan isku imaadkan fiiri martibaa imaan oo ninkii ahaabaa imaan oo caruurtibaa imaan oo hadday iyada meel saa isku laabanta waxaan oo dhan madaxay isla gelayaan waa sax
gurigaayan hadday xagga axsaa u yaraado aha meeshii oo jaamacer u imaan karaygay fariisin canugan xaggay fariisin aabbii xaggay fariisin martidii meel bay fariisin nin walba weelkiisay wax ugu shidi dad wixii waaba la kala degayba maasha allah sax aad iyo aad dhaqan badan bay haysaa marka waxaa la doonayay dadkiinan yaryarow tamar la imaada gabdhaha idinkaa dhiba haysaana gabdhaha dhibka ka daaya aad baad u mahadsan tahay aabo waxaan wa nin walba walaashii unbuu qabaa oo reer u eh walaashaa hadhibin joog joog ayaga joog meelay ku noqoto ma haysato waxa xaqiiqda ee noqod ma rabto ciddood inay ku noqoto ma rabto daauud khaliif lagdheera aad baad u mahadsan tahay shukran shakuuran wa shukran jaziilan ahay waa mahadsantaha adiga ama arrimahane xasuuska dadka aad xasuusanaysaan aad bay u wanaagsan tahay mubaalintan waa mahadsan tahay aabo waan sii wadaynaa intii ninkii garan uu ka hadlayo aha
aad baad u mahadsantahan aad baad u mahadsantahan Shukran.
Waa- waa- aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay waa daa-uud khaliif oo sheekooyin buu soo qabtay dhibkana iyo dhibaatadan waryaa waxay ka imaadaan war ragga waryaa jooga war ka jooga oo dhibka joojiya qadka telefoonka soo dhowoon kusalaamaya magacaaga ii sheeg
halow halow halow xuseen waa soo noqotay Eh, wax ma furmay mise weli waa sidii baa laiskugu hayaa
dee ishi way iska xirantahay laakiin meel hadalkaadana xiise aad iga hayaayo hadda ka horaa nin wuxuu yidhi Mm, oo qaraabo aan nahay mm.
intuu soo baxuu dhahay gabadhi yar oo laba yar oo la dhasheen oo ka yar aad oga yaryar
nacam yaa gurigiisa imaadeen haye intuu saa markaasuu hurdo ka soo kaco xilli xilli barqey ahayd marka xilliyadan oo kale haye marka shalayna wuu jifi oo s- bargo buu ahaayo waa nin qaylo marka
nacam markuu albaabka saa usoo soo baxay oo albaabka albaabka saa usoo istaagay Mhm, buu gabdhihii yaryaraa oo la dhasheen oo ka yaryaraa
mhm.
oo cid imaadeen buu arkay haye markaasuu dhe intuu saa u fiirin xarahan meesha maad ka maad ka- qoraxda ka wadaan garanaysaa
oo gabdhihii baa waxran waxaa gabdhihii show gabdhahana xagga shashay waxaa ka jiraan waxaara ila xagga iska or- ordayaan oo yaryar
haye Tiyo- tiyiradooda ku- kuusinada gara dambeysta duqda u ahayd ba intee orda boodee carartay tii kalaa ka daba orda guriga aadeen markaasaa ku dhaha hooy aboobe maanta wuxuu dhahay eh waxaaraha qorax baa ka xirta ma garad
waan baasde ma fahamtay haye maanta waxaan ka cabsoon dadka inay dameero ay kula noqdaan Ma fahmaysaa ma garad
waan garde marka dadka haraantida iyo lagugu dhufano oo gurigaa iska fi hana hadlin aamus
warniya wuxuu horaan ku tegay kowdhi aye
fahalkankii iyo bulshadii aan dhex socdana waan ka haraa waa sax
hadda ka dambe un inaan un isdhoobdhooba mahayne sidaan horta haddaan ku baxo wax baa halaadi haye
kubaa looda ka dhamaatay mog haye marka looda ka dhamaatay bambow arkay haye bambow meel tuugan waa sax
iska tuunaata iska daaysa looda loo- looda ewer buuri gacan kuma jirto wax ka joogo malo looda warka yuu u sheegaa bamba u sheegaa bambowgii u sheegaya bambowgii ula hadlaya haye
hadda hadda waxaa waaye dadkii baa waana dameeri asigiisa ila noqday
waxaan ka cabsan maanta in haraanti kulul lagugu dhufto
dadki dadki aad iyo aad wax madmadow oo mm, forforaan way leeyihiin hadda haddaan saa u fiiriy haye
marka deerka koraan soo xirtee aad iyo aad waxaa waxaa waayay bilcaantan kuwii hore iyo kuwan kuwii hore inay ka aqli badan yihiin baad malaysaa haye
inay ka fikrad badan yihiin ka maskax badan yihiin waad malaynaysaa haye
gabdhaha hore marka la dhiso aqal hoori ah, xagga duurka loogu dhisi jiray ciddaa laga bixin jiray sax
tarsarka maxaa la yidhaahdaa kor laga sii marin jiray haye
marka gabadha guriga subaxdii aanan salaada hore la gelin haye
duqayda geli marka guriga oo ka shacabi oo bunka ku duwan oo faatixada ku mari oo markay kasoo dareeraan dhalinta u dabamari haye
dhalinta markay guriga ay galaan mhm
wax maqaar ahoo bergolo la dhaho oo guriga lagu xiro iisoo koob haye waktiga waay ha- ha- ahaa yaa- yaa- waa loo baaqa gabadhi hadda ma joogto cid doona jirtaa agow haye
bergololka u lagu dhufan qub baa laga siin oo dadka u arkayaan
dhalinta keliya meesha ku jiraan gabadhiina reerkooday joogtaa aadeed bay la joogtaa mog haye
bergololka waa laga shanqarinoo qub qub baa laga siin meeshaa lagu dhufan waa sax
maxay ku garatay iyada in lagu yeerayo in kale markii iyada ordi imaan marka
haye
iyadoo socod ayaa u imaanaysaa iyay imaan haye
waa iska tababar caadi imaartaa meesha sax hal daqiiqa iisoo hara haye iisoo koob
war warkaada de kama dhargaayi Wa- dhin- waa dhin balo waan ku saawici anaa ku soo raadin waa waa warkaas warkaas waa ku deeqi adiga Ka- warka u raba waa isgaranaynaa aniga asaga Ah, kaarkiisu raba aad ba mahadsan yahay xuseen faliir waa soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga shukran halo star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo magacaaga waa khayro cabdinaasir oo xaga dheer kaa soo wicin khayroy soo dhowo waan ku salaamaya
waxaan leeyahay aniga ilmaha yarka haba garaacis wax ku qabanin ma fahan magaca halkee joogtaa
xaga dheer xaga dheeraa joogtaa haa soo dhowow khayroy
marka ilmaha yarka haba haddii la garaaco hagaasinaynin garaacsin wax ku ilaalinayla adiga dee dadkii dambe ah soo maahan dadkii hore waa hooyo iyo eeyo iyo qaraac ay soo mareen waxaa jow adiga waa kuwii dambaa tahay dadkii dadkii hore walaahi jaahilnima u geyn jirtay haddana alxamdulilah diintiya meel kasta gaartay mihii magaalada marka hadda waxaa leedahay een, hawshaasi laakiin taas haba ii dambe qaraaca maxaana marka reerka lagu wadi karaa sahayna loogu dhigan karaa guushana lagu gaari karaa qoyskana uu kusii jiri karaa khayroy guusha waxa guusha waxaa lagu gaari karaa labada qof oo iska maqasha hadalka oo isku samirta aa guusha lagu gaari karaa aad baad umahadsantahay shukran khayra aad bay umahadsantahay gabadhaasi waa khayre cabdinaasir xagardheere iga soo wacday qadka telefoonka xigaan siinaya star f m soo dhowaan ku salaamaya magacaaga
salaamu calaykum iska gaabi raadiya fadlan een, xalimo salaad
iya waa ka dheeraadeen saakir saan waa iga qabani waashani xaalimoy waa qadkii baa cariiri ah cid waliba waxay doonaysaa inay hadash cid waliba waxay doonaysaa inaa fikirkeeda ay ka dhibato cidda dee wixiina waa laba lambar cid walba isku cariirinaysaa inta farrimo laysoo diraya ka badan
maasha allah wallahi horta sheeko fiicana wadiini waktigiina waaba dhamaadeen uu dhammaado waqtiga xalimo shukran laakiin dadkii dadkii hore iyo dadkan isla mid maaha laakiin iye waxaa waaye tiftoo buraanbur ka dabageeyan laay mar kala gela dhib ma ka dabageen waad ka dabageen kartaa xalimoy Saakaya.
waad ka dabageen kartaa waxaan dhegaysan karaa isagaa jira waqtian u heli karo
Rasinka iyo aliska iyo aayadaha quraan Rasinka iyo aliska iyo aayadaha quraan aqalka lagu taagay baa tira looga dhigo waana ku salaamay shukran aad baad umahadsantahay aqalka lagu taagaa tiiri leh aad bay umahadsantahay xalimo salaad xegaha kale qadka telefoonka bromarkaas yuruba gabadha kasii horreysay oo magaceeda aan hilmaamin waa ken cabdille xegaha kale qadka telefoonka wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga way samaan ruubaydhaa iya samaan samaan halka ku sugan tahay
waxaan joogaa mka nebi location ha
waxaa joogaan leboy liboy a
haye soo dhawoowey waa dhowaayo walaalkay aha
horta anigu waxaan jira lixdan iyo siddeed sana yah
lixdan iyo siddeed sanaa jiraa lixdan iyo sideed sanaa jirtaa samaan nuur a samaan rogo samaan robow haye
markan haddaba jiilkan hadda socda aha
waa jiilkii aan ka mid ahay aha hadda aniga dib oo hadda ka hor oo marka aan hoslaanta aan qaba afartan sana qabaa eh aha wiil gacan dhib kuma dhicin haye hadda diidii waxaan soo waxaan saarayaa aha wiilishan hadda socda hadda kuwa ordaagan oo anigaa ka mid ah aha aad iyo aad haye markan walaalkay hadda wiilishan wiil ma aha shukran
wiilka markaas waa dhigista aha
marka salaadaa baxaysaa marka salaadaa baxaayeen wiilashii marka bilaadaa galaan zaad iyo bilaa iyo dooga ayay soo abaayeen haye
gabadhii yaa u joogta haye usoo joogta soo maaha haa waxaana mara lix saacdee midna haye gabadhii markaas dhirbu cashaa karisay oo qari iyo cashiya iyo miiska saartay haye haddii su imaado cashadii musma cunaaya haye waa nin tacabaan leh waa sax soo gartii maaha waa sax dhibku waxaa keenaya wiilashan hadda socda wa waa maasaaka waa calaam canaan baa ku socotaa dhalinyarada dabcan way maqlayaan Mhm.
aad baad umaasan tahay Jooga, odayga dhaa see raaca ka jooga wiilashii wiilashayna jooga aan laba dhisay jooga gabdhaha xillo ilaaliya sharaftoos balhawadhayn aad baad umaasan tahay alaikum waraxmatullahi Ah, wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa samaan robow waa nin da ah siddeetan jir ah wuu ku mahadsan yahay sa- een, adeerkaasi waan uga mahad celinayaa dhegeystaha ugu dambe qadkaan kusoo xiraya dhegeystahan waaye S- adaan kugu soo xiray
سيدنا يوسف بكر وابو محمد shukran adigii aan kugu soo xiray abu maxamed adigana uu fu- ku furay adinaa soo xiraya shukran soo dhawow waana soo koobaysaa odayaal- hal daqiiqa ka badan ma odayaal- jirto
odayaasho dhan ilaahay ha barakeeyo haye haatimadii annaga o dhan ilaahay noo hagaajiyo aamiin insha allahu tacaala kuwii reer le reerkood ilaah u barakeeyo kuwii reer yeelanina ilaahay reer khayr ha ka dhigo sida bakad oo kale ad yuusuf bakad oo kale geber aada u qoraxsan oo ilma qoraxsan u dhalayso oo shaytaanna waxba yeel karin biidni illah beytulmaqdis iyo ummadana hore ilaaha kau siiyo aamiin shukran hadduu dab hadduu maqlaya aquya shiraar abush lambarkiinuu soo dira waa s m s kusoo dira oo lambarkiis inaan helaa raba.
waa shiraarada Waa ahiya wada nairobi waa sax dabcan uma qalaan filaya waa wada xiriiri doontaa insha allah una Ba- jazaaka allahu khayra aljaza ista f m na ilaa noo barakeeyo aamiin aamiin daqiiqad kalea laygu daray daqiiqad maxaan kusoo kobaa marka maanta dhegeystaan siya mis-anaa soo xiraa yusuf bakad barqa wanaagsan barqan la mid ah walaale soo dhawo magacaaga waa mari sheekh nuur gaaris gaar ahaan buulagaduud ma garad maryanay soo dhawo maryan sheekh nuur haye saaka buulaguduud dhankee ka joogtaa tawfiiq agtiisaan deganahay ma garad saxaafadiinaan jiraan la-ahay wara maryanay soo dhawo haye
waan dhawaaye xaafadii baa sheegtay miya haye ii wad haa duqu subax kasta waan booqdaaye maasha allah shukran maryam ay soo dhawow marka horta gabdhihii hore iyo gabdhaha isku mid ma aha ma garad haye gabdhihii hore waxyaalo badan bay qaban jireen haye
Een, aqal aroosyihii hore iyo aroosyahana isku mid ma aha ma garad mhm aroosyihii hore ka wanaagsanaa aroosyihii hore toddobaa laga dhigi jiro oo gabadha aroortii hore la geen jiro oo aqalka odayaasha bunta ku duban jireen waa sax
oo aqalaha faataxada lagu mari jiro waa loo duceyn jiray waa sax haddana markay odayaasha bunka dugtaan wiilasha yaryar baa u dabamari jireenoo cadar iyo saliid iyo barfuun iyo ay marsan jireen haye wiilasha markay ka dareereen haddana maamooyinka isku guri jireen ma jirin haye gabadha toddoba beri bay murriya dhexda ka bixin jirto dacaska uu ka dhammaan jiray kolna soo socoto kolna sii socoto kolla waa marna hilib ay wada marna saliid marna cadar la- santuuq idila cadar iyo waxaa lasoo gadayaa saliidda kolna kabahay kala hagaajin dadka ba- banaanka jooga. haye haa aad iyo aad sax marka midda kalena waxaan leeyahay haweenka horta kaalin xoog lebay hayaa ma garan laakiin een, maryamoy ee, waxaa labada qof ay isku fahmaan maxay yihiin Een, ileen waxaa la- shay waxaa jira tilmaamaha labada qof oo qoyska uu kusii jiri karo uu kusii waari karo marka waxa ay labada qof hadday jiraan ay fahmi la'yiin maxay yihiin
waxaa waaye labada qof horta inay isku kalsoon yihiin oo daacad ay isku yihiin baa fiican ma garan maxay marka labadaasi u fahmi la'yihin markaa ilaan wax walba bilaaw wax walba aas-aas iyo bilow baa looga baahan yahay waktiga hadda la joogo horta jacaylka banaanka lagu dhamaynaya ma garan marka isagoo qallalan baa guriga lala imaanayaa isagoo qallaan oo kaafa oo kalsoonida ka dhammaato oo dacaar ah baa guriga la keenaya haye gabadhii hore waa la tuugi jiray iyadoo ciddii tuugaysa iyo wiilku tuuga qabiilka uma ogi aan weligeed arkin baa guriga la keeni jiray ma garan waa sax ayagoo xiise aad iyo xareero isu qabeen baa la isku imaan jireen markii dambena gadaal baa la iskala jahan qaadi jiray Ah, jeceyl haddaad maqashona waa markii ciyaal la dhalo kadib ma garan waa sax
markii ciyaal imaad unbaa mataqaana jeceyl waxa la dhaha uu imaan karaa laakiin waan ku jeclahay iyo faleenbaa igu socotay iyo wadnaha idhagle haddaad maq- haddaad maqasho Aha.
furriin baa ka dambeeya iyo qareer ma garatay oo meesha waxba kama soo socdo meesha waxba kama soo socdo marka waxba kama saadka jiraan.
marka saa marka sahaydii iyo saadkii dadka marka marka hore ma qaataan oo ayagoo qallalan bay guriga iska tagaan ayagoo qalalna jaceylkii iyo banaanka kasoo dha- kusoo dhameeyeen oo sidii marna maqaaxid laisula fadhiisanay marna gaari laisula raacay marna nairobi loo aadayo waktiga uu soo gabagaboobo jaceylkiiba kaafi uu noqdo waktiga uu soo dhammaado mataqaana dacaar dacaar Ah.
nin walbaba bune- Aad- wanaag buu soo bandhigaya hadhowna dabeecadii qareerka ahayd baa nin walba ula soo baxaya ma garan aad baad umahadsan tahay maryam oy waan ku salaamin badan insha shukran allahu tacaala aad bay umahadsan tahay gabadhaasi waa dariska waa jaarkeyga waana ina mahadsan tahay Een, jir u joog aan ku leeyahay gabadhaasi maryan sheekh nuur gaarisa iga socda gulaguda xaafada aan ka joogo aad bay umahadsan tahay waan ku faraxsanahay abu maxamed sidoo kale waan ku faraxsanahay Ee, nairobi iga soo wacay kiin gabadhii markaasi buraamurka yareed oo kooban iqaad ay ku mahadsan tahay iyadana etoobiya Een, shiraar daahiya isagana nairobi ku mahadsan yahay maxamuud maxamed mandheera uu ku mahadsan yahay xuseen faleer waa saaxiibkeyga hagar jareer uu mahadsan yahay fardooso xasan way mahadsan tahay gabadha gaariso oo hay wareerinin daauud khaliif lagdheer asagana wuu mahadsan yahay khayre waa khayra cabdinaasir adana xagar dheere iga soo wacday ku mahadsan tahay xalimo salaad hooyadaas iyadana buraanbur ay noo qaatay oo ku mahadsan tahay mandheera sidoo kale samaan nuur waa duqi waayeelka hadaad ahaa naybooy iga soo wacay uu ku mahadsan yahay aabahaasi maryan sheekh nuur gaariso iga soo wacday way ku mahadsan tahay iyadana shukran shakuur wa shukran jaziilan dhammaantiin dhegeysaan mar walba joogtaan naga dhegeysanaysiin idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bira dhegeysanaysaan